idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal soo dhowaada soo wanaagsan radio suban meel walba joogtaan kuna soo dhowaada xubinta wargeysyada waxyaalaha ay ka qoreen soo xulbaad ka dhegeysataan idaacadda star f m marka laga rabo sabtida iyo xadda wargeysyada kale haddee daily nation the standard ayaan markaasi fiirinaa waxyaalaha markaas ugu weyn ay qoraan dhegeystayaal wargeyska ugu horesaaka aan markaasi isha markaas ay qabanayaan inkastoo halkan labada dhinac wargeysada ay ka qorayaan wargeyska the daily nation the standard waxaa markaasi wargeyska saaka halkan ay qorayaan waxaa la bulogreeyey ama dabcan safar markaasi la doonaya in uu uganda ku tago madaxweyne ku-xigeenka dalka william ruto iyadoo markaasi shan saacadood oo markaasi lagu hayay garoonka diyaaradaha ee wilson airport ee magaalada nairobi dhegeystayaal iyadoo markaasi taasi hadalheyn fara badan ay ka dhalatay dhanka barta twitter-ka iyo sidoo kale warbaahinta ay markaasi aada uga hadlayeen madaxweyne ku-xigeenka dabcan dalka william ruto ayaa waxaa markaasi laga codsaday in markaasi uu la imaado waraaqya markaasi laga doonaya dhanka madaxtooyada ee kaga socoto ee head of public service dhanka maamulka sare oo cadeynaya in markaas wadanka uu kaga bixi karo sidoo kalena uu ku tegi karo wadanka uganda bilo ka hore ayay ahayd wadanka uganda keliya markaas laga war helay in markaas wadankaas uganda uu ku sugan yahay madaxweyne ku-xigeenka bishii hore ayay ahayd waxaana markaas la kulmay madaxweynaha dalkaas uganda nyori museveni iyo weliba wasiiro wadankaas uganda laakiin haddana kulanka mar kale uu wadanka markaas kaga baxayo uganda ama wadanka uu kaga baxaya la garan waaye haddana waxaa markaasi noqotay in markaasi laga hor istaago in uu ka baxo shan saacadood ayuu markaasi ku xayirnaa wilson airport iyadoo markaasi ciidamada halkaasi joogay booliiskana ay sheegeen in cadeemo rasmi ah oo la imaado inkastoo laakiin dhanka bixitaankiisa iyo weliba ciidamada halkaa ku sugnaa iyo weliba saraakiisha halkaasi ku sugnaa ee maro markaasi waa dabcan amaro weyn ama waaweyn ay ka qaadanayeen dadka markaasi kaga sareeyo halka madaxtooyada dhankeedana markaas dhelela fara badan ee loo jeedinaya iyo weliba waxaa markaasi ku keentay ama ku qasbay in madaxweynaha ku-xigeenka waa william ruto laga hor istaago in wadanka oo kaga baxo sidoo kalena uu ku sugnaa halkaasi ilaa iyo shan saacadood ay ku qaadatay si wargeyska bogiisa toddobaad uu qorayo halka wargeyska bogiisa toddobaad sidoo kalena uu qoray wargeysada kale the daily nation the standard qaybaha bogoga hore ayay markaasi ku qorayeen arrimaha security official says waxaa markaasi leeyahay in madaxweynaha markaasi dhanka madaxweynaha uusan ka haysanin cadeemo cadeyn karaya in markaas wadanka kaga bixi karo sidoo kale arrimo shaqaha uu kaga tegi karo ama uu ku tagayo wadankaas uganda dabcan waxaa markaasi cilaaqaad ama xiriir weyn markaas uu la leeyahay madaxweynaha markaasi uganda yoweri kaguto museveni laakiin ilaa iyo hadda magal kala garan karaya waxyaalaha markaasi sababay cadeemaha iyadoo markaasi imikan sidoo kalena la ogaan doono waxa ka dambeeyey arintaasi iyo waxaa markaasi ciidamada u horstaageen iyo cidda amarkaasi ay soo fulisay halkan ay markaasi ciidamadiisa ilaaladaha ruto ee markaasi garbaha ay ka taagan yihiin iyo sidoo kale qaar ka mid ah sida wargeyska halkan uu ku qoraya dhegeystool waad ka fiirsan waad ka akhrisan kartaa buugka toddobaad maarta faahfaahin dheer markaas uu kaga qorayo macluumaad iyo weliba waxaa markaasi ku qasbayo dhegeystayaal arrimahan ayaan markaasi la kala garan karin waxay tahay iyo halka markaasi salka ay ku hayso shaki fara badan su-aalo fara badan kenyaanka ay isweydiinayaan dhegeystayaal arrimo markaasi soo bixi doonaan bal waxaa sababay iyo waxaa keenay waa la ogaan doonaa wargeyska bogiisa laba iyo tobnaad halkan sidoo kale wuxuu ku qorayaa dabcan waa iyadoo markaasi shalay fasalka koowaad ee form one ama secondary-ga caruurta ay aada uga xaroodeen haddana waxaa markaasi walaac fara badan ay waalidiinta markaasi ka muujinayaan sixir bararka iyo lacagaha markaasi fiiska qarashaadka ay aadka oga cabsi qabaan waxaana markaasi sheegayaan in waxyaalo fara badan wadanka markaasi culeysay ay ka taagan tahay ee markaasi nolol maalmoodka xitaa ay ku adag tahay haddana sii badatay qarashaadka fiisaska iskuullada fasalka koowaad ee forman ayaa markaasi laga yaabaa in wax yar oo keliya markaasi uu furnaado haddana waxaa markaasi laga yaabaa in haddana la xiro waxaana markaasi waalidiinta haddana laga rabaa laga doonaya in qarashaadka leh haddana hor leh ay sii bixiyaan taamka labaad waa sida markaasi wargeyska saaka halka uu ku qorayo wakhti yar oo keliya markaasi ku jirayaan dhegeystayaal iyadoo haddana loo sii dhaadhiciya taamka xige fomanka waxaa markaasi sida wasaaradda waxbarashada ay sheegtay in crash program la sameyn doono waxyaalihii markaasi horaan ee dabcan intii iskuullada ay xiraayaan dibdhac weyn ama dib u dhac weyn uu ku imaaday caruurta ayaa markaasi la doonaya in markaasi loo boobsiyo cashirada si markaasi wax ay ula qabsadaan sidoo kalena imtixaanada ay iskaga difaacaan ama imtixaanada markaasi ay u qaataan sida caadiga ahaa ay sidoo kale iyadoo waxba markaasi cashir aysan ka maqnayn laakiin taasi way kaga duwan tahay iyadoo markaasi qaar markaasi iminkan aysan xaroon karin lacagihii fiisaskii qarashaadkii iyo weliba waxaali markaasi abag aawa agabkii ay u baahnayeen caruurta markaasi boodhinka ku xaroonaya aysan awoodi karin waalidiinta keentana in markaasi culayskaasi faraha badan ay hadda markaasi wajahayaan laakiin waxaa dowladda markaas iyada cuskanaysa oo keliya qarashaadka iyo weliba dhibaatada markaasi covid sagaal iyo toban cudurada markaasi wadanka dhibaatadiisa baahsan uu ku keenay dhegeystayaal sida wargeyska boggiisa labiyo tobanaad saaka uu qoray wargeyska the daily nation wargeyska halkan sidoo kale waxa uu qorayaa boggiisa sideedaad waxaa markaasi waa toddoba iyo toban afrikaan ah wadamada afrikaanka ah ee kenya ay qayb ka tahay ayaa markaas waxay helayaan daawooyinka kuuraha waxaa markaasi soo gaaraysa kuuro gaaraysa ilaa iyo tallaalka dabcan waa johnson johnson ee maraykanka laga leeyahay ee cudurka covid sagaal iyo toban bishan gudaheeda imikan bilaabatay maanta taarikh saddex ay tahay ee agosto sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qorayo iyadoo markaasi talaalka dhammaan ee markaasi kaga faa'iideysan karaan dadka aan hore qaadanin talaalka cudurka safmarka covid sagaal iyo toban iyadoo fursadihii hore ee madaxweynaha dabcan uu ku sheegay in intaasu milyan ay imaan doonto kuuro ah daawo gaaraysa ilaa iyo talaalka kaga hortegaysa cudurka safmarka covid sagaal iyo toban lix dhibic afar milyan oo kuuro ah ayaa markaasi laga yaaba wadanka inay soo gasho bishan gudaheeda taasi markaasi kenyaanka kaga faaideysan doono inkastoo imikan cabsi kale sidoo kale ay soo food saartay oo markaasi laga cabsi qabo cudurka asagana faafa ee delta loo yaqaano sida markaasi hay-adda qaramada midoobe caafimaadka sheegtay in cuduro kale ay soo dilaaceen ama soo baxeen taasoo markaasi ku hoos qarsan ama kuhoos dabcan ku hoos dhuumanayso cudurka safmarka covid sagaal iyo toban sida wargeyska boggiisa sideedaad uu qoray saaka wargeyska the daily nation dhegeystayaal waana daawooyinka horaan markaasi madaxweynaha dalka uhuru kenyaata uu sheegay in markaas wadanka maraykanka ay kasoo qaadan doonaan lacaga qarashaad fara badan ay ku bixi doonaan iyadoo markaas ay qayb ka tahay sanad malideedka labada kun koob iyo labaatanka labada kun laba iyo labaatanka waxyaalaa markaasi caafimaadka ugu badan la gelin doono sidii wadanka markaasi looga ciribtiri lahaa ama looga jaangooli lahaa cudurka safmarka covid sagaal iyo toban sida wargeyska bogiisa sideedaad uu qoray wargeyska the daily nation raila waxaa sidoo kale halkan uu wajahaya leeyahay raila face bigtes as a his craft 2020 te- uh, 2020 eh, team oo markaasi oo dabcan imikan eh, alliska oo dabcan in markaasi dhinacyada sida ururweynaha uh, nasa iyo sidoo kale xisbiga o d m iminka markaasi ay isku karantiilayaan dhinacyada markaasi ama gooni isku gooni isutaag markaasi ugu sameynayaan balse iminkan waxa markaasi ay ka go-an tahay in markaasi uu sameyto saaxiibiye ama saaxiib cusub ama saaxiibyaal cusub iyo weliba in markaasi ay same ama uu sameeyo ama uu abaabulo coalition ama xisbahaysi markaasi siyaasadiisa wax kaga bedeli karto sanada labada kun laba iyo labaatanka sida wargeyska boggiisa sideedaad uu ku qoray wargeyska the daily nation dhegeystayaal waxaana markaasi iminkan uusan arkayaa dabcan uu arkaya inuusan ka fursan karin fursadaha iminkan horyaallo intii markaasi la gaaran doorashada guud waxaana fursadahaasi iminkan ay u muuqataa in uu raadsan doono saaxiiba cusub iyo sidoo kale in uu sidoo kale samaysan doona isbahaysi markaasi wadajir ah ay kaga qayb qaadan karaan doorashadiisa labada kun labaiy labaatanka sida wargeyska uu faahfaahintiisa macluumaadkiisa halkan ku bixinaya dhegeystayaal weli idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal wargeysyada ayaa markaasi ku guda jirnaa dhegeystayaal waxaa markaasi halkan sidoo kale wargeyska ee aada u qorayaan sida wargeyska qeybtiisa boggiisa dabcan waa boggiisa labaiyo tobanaad iyo saddex iyo tobanaad wargeyska the standard asagana wuxuu faahfaahin buuxda markaasi ka bixinaya dhibaatada markaasi caruurta markaas iminkan ay lasoo darsayso kuwa foomanka xaroonaya waxaa markaasi sawiro kala duwan lasoo qaadanaya shalay oo markaasi goobaha markaasi laga iibsado bugagta dareesyada caruurta sida markaasi saara ay sheegtay waxaa halkan xarooday ilaa iyo waa hal milyan boqol sideetan iyo todoba kun shan boqol toddoba iyo toban fooman ah ayaa markaasi la doonaya in inta u dhexayso bishan agosto ee sanadkan dhegeystayaal labada kun koob iyo labaatanka la doonaya inay xaroodaan waxaana markaasi xaroonaa isbuucan oo isbuucan oo dhan labada ilaa iyo lixda sida wargeyska halkan saaka uu ku qorayo laakiin waxaa markaasi fursadahan markaasi dowladda ay sheegtay wasaaradda waa wasaaradda waxbarashadana sheegtay in markaasi lacagaha sidoo kale ay kaga bixi sidoo qarashaadka laga dhimi doono iyadoo markaasi loo fiirsanayo ama loo fiirinayo dabcan dhibaatada culeyska iyo weliba waxyaalaha markaasi ay dareemayaan laakiin waxaa u muuqataa mid markaasi culeyskan aysan waalidiinta ka kabsan karin waxaana sheegayaan in qarashaadka ay kusoo laalaaban doonaan wakhtigan gudihiisa ee sanadkan sida markaas wasaaradda waxbarashada ay sheegtay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaa dhegeystayaal oo biiri gegeen ayaa waxaa markaasi n waxay markaasi qaateen orodka markaasi saddexda kun mitar ee markaasi ragga iyo sidoo kale dumarka ay ka dhacay tokyo waxaana markaasi gabadha markaasi lagu magacaabay helen obiri oo wadanka markaasi usoo hayeysay silva usoo haysay ama ilig dabcan waa markaasi dahab dabcan dahab ayay usoo hayeysay sida halkan wargeyska ku qorayo qalin qalin dahab ma aha dhegeystayaal qalin ayay usoo haysay gabadhan waxaana markaasi ay oraday ilaa iyo shan kun oo mitar wadanka tokyo olympic markaasi shalay ka dhacaysay halka benjamin ken asagana markaasi dhanka ragga saddex kun oo markaasi asagana orday waxaana final markaasi oo ku guleysay bronze for kenya dhegeysta sida wargeyska saaka halkan uu ku qorayo dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan dhegeystayaal subax wanaagsan arooryo suban meel walba joogtaan subax wanaagsan ayuu bakad inay leeyahay dhegeysi wanaagsan ayuu qurux badan isku soo kaakacdeen sida iminkan idaacadda u dhegeysanaysa intaan ka arkay dhammaan dhegeystayaasha bal dhegeysta weliba magaciisa halkuu ku sugan yahay deegaanka iyo adaleynta soddon ilbiriqsi oo keliya dhegeystaha ugu horey qadka telefoonka barnaamijka inoo daafuraya ama subax wanaagsan inoo daafuraya walaal magacaaga soo dhawaan ku salaamaya
sidoo kale adina salaaman tahay mhm
sacdiin maxamed waaye saacadii halka ku sugan tahay wacan miya wacan maxamed maxamed haye subax wanaagsan subax la mid ah maasha allah dhammaan dhegeystayaasha qaaligan meel walba iga dhegeysanayna idan subax wanaagsan aan leeyahay mhm inta halkan soo darisay alxamdulilah jeeda degan runtii maasha allah
aad inta mar labaad subax wanaagsan aan leeyahay aad baad umaasan tahay gabadhaasi dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal subax wanaagsan aan ku salaamaya soo dhawow يوسف بكر السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وفعنا ورشيد ابراهيم بمواني آه رشيد إبراهيم بمواني هيا
وفعنا كعاد بلغ نود بلغ نمد لو توقع هيا بو- بمواني نيروبي ساوية
او ير ما جرى ما انت موي ولا لو عاد بلغ صحيح aad baad umaasan tahay dhegeystaasi rashiid mumaani saaxiib soo dhawow Hello, salaam alaikum.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
Daadiyaha barnaamijka Yuusuf Bakada aad baan kuu salaamaya. Subax wanaagsan aan ku leeyahay Kiin Cabdiro Dawla Dayanka Soomaalida Itoobiya waay.
هيا كيني
Waan dhawaay walaalahaygu qaali xaggii lagaa soo dhaweeyay halkaan ku sugan waxaad alahay ma jirto juwa degimahaas ilagu tirigalay kala soo dhan dhammaan dhegeystayaalkaadi waa ku salaamay subax wanaagsan aan leeyahay.
subax la mid ah dhegeystaha kale qadka telefoonka soo dhawow walaal magacaaga waan ku salaamayaa haye
الحمد لله بارسا magacaaga
موليد mawlidow haye gaariso ka dhankay ka joogta xaafadee buuladee
سنة sunnaa ka waran saaka
برق نمد جوج وادقنا الحمد لله dhagdhag sooma ahan بق بق shukran mawliid maasinid saaxib haye magacaaga asalaamu calaykum وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته بنتي
walaal qaaliya aad baan kuu salaamaya aroori wanaagsan haye ka waran xeryaha maasha allah walaal qaaliya aad baan kuu salaamaya aduu dhegeystayaasha meel walba joogtiin dhege maqleenteena
mhm gaashiinkii la qaadanaayo alle subxaana watacaala siiga aana dhibtay siigadan roob khayr qaba allah noo keeno wadanka nabad allah nooga dhigo walaal qaaliya inkastoo beryahan aan soo gelin oo lagu xiisay aad baan kuu salaamaya aroorta xuquuqacnood aad baad umaasan tahay binti dhegeystahaas way maasan tahay shukran waan soo laabtay haddaad i weysiin walaal magacaaga soo dhawaan ku salaamayaa
السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هي
واحمد تولير وبقر جوا أحمد أبو جرى لك كتبت أنت قارس ميا
الناس لداب هي قارس كامتي ولا سودو هي بوجر سيلوجيا ساكا
الحمد لله الحمد لله استفعنا وسلوك بس مكرم آدي يا أحمد
qawlihii ma maaragtay mashiinta loo furo maarata hadda cabdirabaan alxamdulillah waxda ma jiro aad baa loo fiican walaal waan ku salaamne aad waad mahadsantahay axmed bugyar waa tahay dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
maryan noo joogta gaarisa gaarso ka waran maryane
maasha allah waxaad lahayd maasi waanaya oo fiisan maasha allah dhagdhag soo maaha aan gaariso maasha allah dhammaan dhegeystayaashii dhammaan wariyaashii wax wacana wanaagsan aan leeyahay aad waad mahadsantahay maryan gabadhaha si way mahadsantahay walaal soo dhow magacaaga
asalaamu calaykum magacayga waa cabdalla cabdalla Cabdalla, Cabdalla, Cabdalla, Cabdalla, Cabdalla. cabdalla cabdalla
waa ku salaamay salaanka lilaawa na culus maasha allah saaki meeshan joogo si aad ayaa loogu waabariistay siyaasaduhu ay hayaan dhalinyarada isboortka ay hayaan aad iyo maasha allah waa jawi degan marka ganacsiguna aad buu u socdaa aad baad mahadsantahay Marka waxaan kula cabdalla tahay cabdalla waqtiga- cabdalla cabdalla maasani saaxib dhegeystaha kale qadka telefoonka walaal soo dhow magacaaga
waalaikum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
waani maxamed salaani nicma masalaani ka waran saaka
alxamdulilah aada loo fiican yahay haye
naqa maasha allah akristiyo wax dhan waa dhagdhagaa alxamdulilah aan rawaaqaysana maxaan jeer karsanaysaan
haa haye haye haye nimco kheyr badan waa tahay maasanta gabadhaasi walaal soo dhow Asalaamu magacaaga calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu walaal waan ku salaamay walaal waan kaa qaada magacaaga
walaal ilow aadaan tanaarifa joogo taanaarifa ka rawan hilow aadan
wallaahina boqolka boqol waa labada labada kusoo kakacay mm
waxaan soo xanaagsan leeyahay hooyadii oo joogta suudow aad baad mahadsantahay hooyadaad suuba joogto subax wanaagsan baa anigana leenahay walaal soo dhow magacaaga
alo asalaamu calaykum wacalaykum salaam waraxmatullahi barakaatu
walaal waa fiicanahay siyelow nuurta garsow nuurta garasow haye lagu waaye
walaal seetaa qabow waa naqashay
ani mar horaan kuu sheegay nuurta ma ogtahay
waa dhammaanay wallaahi caadi manayn ka waran
aad baad mahadsantahay nuurta si kale alxamdulilah nuurta waa dhagrag soomaan hawlaha maasha allah maasha allah siyelow fiicniba maaha barafkaas mooyaane wax kaloo jira mala waasaana hadda kanaadan joognaa ka waran caadi manayn haye haye haye haye haye haye haye nuurta waa la gaaraan leeyahay dadka re isielo waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal Eh, kusoo dhawaada barnaamijka arrimaha gargaarka binaadinimada ee qaxootiyada oo aad talaado weliba idaacadda star f m aad ka dhegeysataan hogaanka hay-ado markaasi aan soo kala xigano hay-adaha sida hay-adda markaasi socdaalka adduunka i o m hay-adda markaasi qaxootiyada sidoo kale u qaabilsan dhanka bag- eh, binaadinimada u n ocha hay-adda cunnada adduunka w f b hay-adda markaasi qaxootiyada adduunka u n h c r hay-adda caafimaadka adduunka w h o hay-adda caruurta unisef iyo hay-adaha markaasi maxalliga ah kuwa gargaarka biniaadinimada kuwa qaxootiyada kuma sama- samafalayaasha dhammaan waxyaalaha markaasi ay qoreen ayaan dhegeystayaasha la wadaagnaa dhegeysan xogtii ugu dambeysay ee isbuuclaha ah oo idaacadda star f m ay ugu talagashay kuwa markaasi daneeyo ah, kuwa markaasi xogogaalku u ah doonaya markaasi in wax badan ay ka ogaadaan waxyaalihii markaasi ugu dambeeyey qaramada midoobay hay-adahooda ay soo qorayaan barnaamijka intuu hawada ku jira dhegeystayaal yuusuf bakad ayaa markaasi inii daadihin doona aan ku bilaabay hay-adda markaasi caruurta unisef waxyaalaha markaasi ay qorayso ayaa waxay markaasi qiyaas markaasi warbixin dheer ay ka soo diyaarsay ku sheegtay ilaa iyo boqolkii afartan ayaa markaasi lagu tilmaamayaa in hay-adda qaramada midoobey unisef ee caruurta u qaabilsan ay sheegayaan caruurta da'yarta iskuulada markaasi ee, waa dabcan waa qaarada waa dabcan qaaradan afrika ee markaasi weliba bariga iyo koonfurta afrika ee markaasi ee, iskuulada ay ka joogaan aysan aadin sababta markaasi tan iyo cudurka saf safmarka covid sagaal iyo toban awgiis heerarka markaasi kor u dhaafay caruur aad u tiro badan sida markaasi qiyaastii ay ku sheegtay aad u tiro badan dugsida markaasi iskaga baxeen guud ahaan gobolka waxaa markaasi aan- dabcan dib u dhac xoogan markaasi dugsida ay ku imaadeen baahiyadii markaasi ay u baahnayeen ku imaadana kuna keenay cudurka safarka covid sagaal iyo toban keentana in arday aad u tiro badan ay iskaga baxeen taasoo markii dambena markaasi adkaatay in dowladaha qaar ay sidoo kale xamil waayaan in dib loogu socliyo caruurtaasi iskuullada iskaga baxay waxaa hay-adda qaramada midoobey sheegtay iyadoo in ka badan soddon iyo laba milyan oo caruur ah markaas lagu qiyaasay inay iskaga ay ka maqan yihiin dugsiyada sababta la- een xiritaana dabcan as- dabcan iskuulo qaara markaasi la xiray sidoo kale caruur aad u tiro badan oo markaasi dib aan ugu soo laaban iskuullada qaarada afrika waxaa markaasi taasi she- sheegeen in waalidiinta iyo sidoo kale macalimiinta iyo weliba waddamadaasi ay ku sheegeen in sababtu ay tahay cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba dhaqaalihu markaasi qaaradda afrika aad u liico oo xumaaday in markaasi haddana ay awoodi waayeen waalidiinta iyo weliba carruurtaasi in dib ugu soo laabtaan waxaa markii lagu daro qiyaastii soddon iyo toddoba milyan oo caruur ah oo markaasi iskuullada dhigan oo markaasi iskaga baxa sidoo kale ku sheegtay inay tahay mid markaasi musiibo ah inkasta oo tirada markaasi caruurta aan iskuullada joogin ay si joogto ah ay iskugu badbadasho ay isku badbadasho iyadoo aan markaasi ku xireen hadba markaasi tirada markaasi raxda- saxda ama rasmiga ka soo bixi karin xaaladaha markaasi caruurta dhibaatada iyo weliba saadaalinta colaadaha markaasi qamarar qa- meelaha qaar ay ka jiraan iyo weliba sidoo kale dhibaatada markaasi gaajada markaasi ugu sii darmatay ee ku sheega ee ku sheegtay hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta unisef waxaa markaasi nasiib darre ay ku tilmaamtay in markaasi tiro aad u badan kuna tilmaamtay tirooyinkii ugu badnaa abid markaasi in ay markaasi ka qoomamenayaan inay caruur iskaga baxaan qaaradaha qaaradda afrika waxaa dhammaan markaasi dhisku ishaan ay ku sheegtay in tiradii ugu badneed ebit ee markaasi ku sheegtay boqolkiiba afartan kuna sheegtay markaasi tii ugu badneed waxaana markaasi sheegaysa in lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah iminkana ay iskuulka is- is- ama iskuullada kaga baxeen qaar markaasi dagaalo ah qaar sidoo kale markaasi cudurka covid sagaal iyo toban sidoo kale sii wehelisay ayaa haddana markaasi sheegaysa in qaramada midoobay iminkan ay doonaysa qa- kuwa markaasi u qaabilsan caruurta in kaalin weyn ay ka qaataan sidii markaasi dib loogu celin lahaa caruurtaas iskuullada sidai ay u dhammaystaan waxbarashadooda unisef ayaa markaasi ku qiyaasay hadda lixdan iyo lixdan waa dabcan lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah oo ay markaasi ka maqan yihiin iskuullada gobolka sababtuna ay tahay in helitaanka covid sagaal iyo toban dhibaatada markaasi colaadaha ka jiro barakacyaasha iyo weliba saameynta markaasi dhaqaale xumo iyo sidoo kale kacaan markaasi ka mid ah ee dabcan cunnada baahi markaasi baan ay sheegayso in wadamo ba- qaar ee markaasi caruurtooda ay iska- ka baxaan weliba meelaha fogfog ee qaarada afrikaha miyiga sida markaasi ay ku tilmaamtay hay-adda qaramada midoobey unisef ayadda waxay markaasi ay sheegaysaa inay ka mid yihiin awoodda aw- dabcan awood la-aanta waalidiinta inay markaasi ka bixiyaan qi- waa dabcan qiimaha iskuullada ama gadiidka shaqada markaasi cod- shaqaalaha caruurta markaasi guryaha saboolnimada awgeed gabdhaha hoos markaas ayaa ugu badan in hoos u dhac markaas ku- ay ku imaatay cadaalad dabcan cadaadiska cadaadiska markaasi lagu hayo ee waxa ay ku tilmaamtay ali marriage guurka degdega ah ama awood kartida wey dabcan aw- aw- dabcan awoodda markaasi kari weysay inay markaasi ee, ama awoodi weysa markaasi suufka ah in markaasi iskuullada ay ku aadaan hablaha gabdhaha in markaas ay waayeen waxyaalo fara badan ay ma- ay ku sheegaysa ay ku sheegayaan qaramada midoobay warbixintooda Ee, markaasi een, ay ku soo saaraysa in lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah qaaradda afrika ay markaasi ka maqan yihiin goobaha waxbarashada waxyaalo fara badan loo cuskanayo waxyaalo fara badan markaasi ay soo saarayso oo markaasi la doonayo in ay ka soo saaraan war- warbixin markaasi ku xoog leh oo sidoo kale wax loogu qaban karo wax looga bedeli karo warbixinada markaasi ay soo saarayaan ay ku aadan caruurta dhibaatada ay qaaradda afrika ay ka taagan iyadoo markaas helitaanka caqabadaha caruurta naafada ah sidoo kalena dhibaato ay ku sheegtay iyo weliba sidoo kale in markaasi nafaqa darro cunno yari markaasi qee- qeybo ka mid ah qaaradaha afrika ay ka taagan tahay waxaana markaasi ay ku sheegtay sida markaasi democratic republic of congo sidoo kale wadanka uganda wadanka soomaaliya wadamada ee koonfurta sudan wadamo aad u tiro badan ee markaas halkan qaramada qaara- qaaradda mar- dabcan qaramada midoobay ay ku sheegaysaa kuwa u qaabilsan caruurta inay markaasi ku qasabtay inay sidoo kale caruurta iskuullada iskaga baxaan qaar ka mid a caruurta afrikaanka ah ayaa markaasi fursad u helay barashada markaasi internetka ah ee markaasi qaarada ay kaysan kaga fursan karin inay sidoo kale waxbarashada halkaasi kala socdaan set up waxaa loo yaqaana dhegaystayaal laakiin malaayiin ayaa markaas u yar aad u da'yar ah ayaa markaas aan heli karin internetka wax markaas ay ku baran karaan qaabka marka haddii iskuullada ay markaasi fursad u waayaan ay ku- ee halkaasi ku aadaan sababa la xiriir cudurka covid sagaal iyo toban helitaanada kombiyuutarada iyo weliba telefonada markaasi casriga ama smartphone-ka loo yaqaano oo markaasi halkaas ay kala j- jahanqaadi karaan waxbarashadooda sidoo kalena ku sii kobcin karaan ayay markaasi sheegtay inaysan ah, awoodi awoodi karin waalidiinta macalimiinta iyo iskuullada qaar qaarada afrika waxaa markaasi ay jooga- ay sheegaysaa in lacaga aad u tiro badan loogu baahan yahay qaaradda afrika markaasi qaybta lagu horumarin karo waxbarashada internetka sidoo kalena wax halkaas ay kala socon karaan caruurta inta waxaa markaasi sii dheer tegitaanka dugsiyada ma ahan oo keliya barashada asaasiga ah ee loo baahan yahay in si loo caawiyo in markaasi looga gudbo wareegtada markaasi saboolnimada waxaa kaloo markaasi ka ilaalinaysa dhaqdhaqaaqada ama dhaqamada markaas waxyeelada leh oo markaas sida markaasi guurka ah, guurka degdega uurka gabdhaha markaasi loo yeelayo waxyaalaha markaas dhibaatada kufsiga kula- kula kaca xadgudubka iyo weliba markaas gurijooynta ama gurijo- gurijoogitaanka dadka qofka markaas caruurta marka hore k- ku- guri kale kula sii qabsanayaan kuna keeni karto markaas in qofka shaqo uu qabsan waayo wadooyinka waxyaalaha markaasi aan xaqii- la xaqiijin karin aysan mari karin meelaha markaasi fogfog ay u tegayaan inay wax sii bartaan ama wax ay bartaan caruurta taasoo markaasi kaalin weyn markaasi doonaysa qaramada midow qaybta u qaabilsan caruurta unisef in markaasi kaalintooda ay kaga soo bixi karaan sidii markaasi kaalin weyn oo qof mugleh markaasi ooga soo bixi lahaa waxyaalaha markaasi loo baahan yahay sidii markaasi kaalinteeda caruurta u qaabilsan ama kuwa markaas u qaabilsan caruurta kuwa daneeya in markaasi fursado kala duwan istaraatiijideed si loo- loola imaan karo si wax loo gaarsiin lahaa dhammaan lixdan iyo sagaalka milyan ee caruur ee u baahan inay wax bartaan dhegeystayaal weli idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha gargaarka biniadnimada qaxootiyada ayaan ku guda jirnaa oo markaasi talaado weliba aad dhegeysataan dhegeystayaal iyadoo saaka diiradda ku saari doono ilaa iyo lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah ee markaas iskaga baxeen sidoo kalena aysan aadin iskuullada musiibo markaasi ba-an ay ku tilmaamtay hay-adda qaramada midoobay in markaasi aysan ka fursan weyso wakhtiyadan markaasi la doonaya in dib markaas haddana loo doonayo in loogu celiyo boqolkiiba afartana lagu qiyaasay dhammaan qaaradda afrika waxaa markaasi la sheegayaa in ay tani ay tahay mid musiibo ah oo markaasi caruur aad u tiro badan wakhtiyadii markaasi loo baahnaa wax lagu gaarsiin lahaa sida markaasi hayninka qaramada midoobay u qaabilsan the unicef deputy regional director east and southern africa waxaa markaasi hay-adda qaramada midoobay sheegaysaa qaab qaybteeda markaasi unisef in markaasi fursadahan ee markaasi la doonayo in dib markaasi loogu celin karo isla kaash- isla kaashi buuxdo oo markaasi culamaa udiinka waxgaradka sidoo kalena ee isla isla kaashan karaan macalimiinta kuwa markaasi tacliinta u xilsaaran wasaaradaha qaab qaabilsan iyo weliba hay-adaha markaasi maxalliga ah si markaasi tirkoob xoogan loogu sameyn lahaa caruurta aad ku tiro badan dib u looneyn xooganna markaasi loogu sameyn lahaa botswana namimbiya zambiya uganda ayaa markaasi ay dhowaan dib markaas u xidhay dugsiyadooda dalkaas oo dhan halkaas zimbabwe oo kordhisay fasaxa j- eh, jabcan jilalka eh, markaasi ta- eh, jacalidda taasoo keentay in markaasi lasii xidho iskuullada dhammaantood rwanda mozambique qaybo ahaan xir iskuullada ayaa markaas iyagana ka xiran aagaas oo dhan waxaana markaasi furs- dabcan fayraska awgiis ay dhammaantood u wada xirayaan halka qaarkoodna iskuullada dhammaan ay iskaga baxeen sida koonfur afrika ay furtay markaasi ko dabcan qey- qaybo ka mid ah waddamadaasi ama qey- qaybo aad u tiro badan waddamada markaasi ee qaaradaha afrika waddamada kenya soomaaliya J- ethiopia jibuuti sidoo kale yemen wadamo aad u tiro badan ayaa sidoo kale caruur aad u tiro badan iskaga baxeen goobooda waxbarashada kadib markii iskuuladii dhibaato ay ka soo gaartay cudurka covid sagaal iyo toban cabsi baqdinka awgeed ayaa markaasi ku keentay in waalidiintooda qaar ay kala baxaan caruurtooda iyo sidoo kale qaar markaasi reerar qa- yeeshay qaar markaasi aan shaqooyin kale iska qabsaday qaar markaasi xamaalta iska noqday ama muruqmaal iska noqotay dhammaantood waxaa markaasi hay-adda qaramada midoobey xogteeda dhammaystiran ee ka dahrogaysa sidoo kale ku sheegaysa in markaas dhibaatada culaysyada markaas ay ku keentay ay tahay in markaas iskuulada wakhtiga dheeraa ee faraha badnaa ee labada kun iyo labaatanka ilaa iyo labada kun koob iyo labaatanka in iminkan markaas hoosudhac weyn uu ku yimaado dhanka waxbarashada dhammaan sidii hore aysan ahayn markii laisku barbarago sanadihii labada kun sagaal iyo tobankii labada kun sideed iyo tobankii labada kun toddoba iyo tobankii waxaa markaas ay kaga xumayd sanadahan labada kun koob iyo toban- koob iyo labaatanka iyo labada kun iyo labaatanka waana waxaa malaha waxyaalaha markaas ay ku tilmaamaysa inay tahay musiibo aad u weyno sidoo kale lixdan iyo sagaal boqolkiina afartan ay kasoo gelayso isku celis ahaan markii loo fiiriy qaramada midoobey waxyaalaha markaas ay ka dhawaajinayso culeysyada faraha badan iyo weliba dhaqaalaha iminkan loo baahan yahay laba iyo labaatan iyo koob iyo labaatan wadan oo markaasi ka dhig eh, dabcan ka tirsan east and southern africa ayaa markaasi ugu badan qeybaha markaasi carruurta ay iskuullada iskaga baxeen sidoo kalena iskuulo qaar aad u tiro badan ay xiran yihiin balse mustaqbalka rajooyinka ay markaasi ku him- eh, eh, dabcan ay raadsanayeen ayaa markaasi sheegaysaa in hoos u dhac weyn uu ku imaan karo sida markaasi ay ku sheegayso dadka saamileyda ah ama kuwa markaasi loo yaqaan stakeholders oo markaasi qeybo ka mid ah markaasi aad u daneeyo waxbarashada carruurta daayarta ee inta qiyaas ahaan markaasi lagu tilmaamay sida ay markaas warbixinta ku sheegayso ilaa iyo toddoba sano jir ilaa inta laga gaaray sideed iyo toban sano jir ayaa markaas iskuuladooda ka baxeen laakiin balse ma ahan waxa laga hadlaa jaamacadaha balse qiyaastii waxay markaasi hay-adda qaramada midoobey ku sheegaysaa unisef iskuulada markaasi hoose iyo kuwa markaasi sare kuwa secondariga primariga ayaa iskuullada dhammaan qaaradaha afrika aad hoos dhac weyn ku imaaday labada kun labaatanka labada kun koob iyo labaatanka warbixintooda soo saartana iminkan ay sooge- ay sheegaysa in tirokoob xoogan ay doonayso inay ku samayso sababtii waxyaalaha markaasi xo- ay ku keentay iyadoo markaas iminkan hordhac keliya ay markaasi ku sheegayso qaara ka mid ah ayaa waxaa markaasi sheegaysa in ay ku adkaatay qa- qarashaadka bixi- bixitaanka iskuul fiiska iyo weliba in markaas iminkan ay aad- sidoo kale poverty ama dhaqaalaha markaasi aad u xumaaday abaaraha meelo qa- be- meelo qaar markaasi ka jira wadamada qaar iyo sidoo kale gaal dropping out oo gabdhaha markaas iskuulka iskaga baxeen caali marriage oo gabdhaha markaasi si degdega iskaga guursanayo waxaa sidoo kale ka mid ah pressure markaasi ka- ama cadaadis xoogan markaasi kaga imaanay waalidiinta dadka markaasi waxgarad waxgaradka ah in markaasi ay guuris ama gabdhaha ay u guurinayaan iyo sidoo kale waxyaalaha markaasi ay u baahan yihiin hablaha waxyaalaha markaasi yaryar in markaas aysan heli karin cawleyse fara badan dadka markaasi naafada ah ayaa sidoo kale ku- ayagana markaasi aad u tiro badan inay waxbarashadooda aysan sii wadan karin dhegeystayaal sida markaas warbixinta qaramada midoobey hay-adda markaasi u qaabilsan carruurta unisef ay ku sheegayso warbixinteeda aad u dheer ay soo diyaarisay soo qana soo qortay kana faalloonaysa waxyaale aad u tiro badan oo weliba caqabadaha markaasi looga guudbi karo markaas ay la taalo cid weliba ay markaasi danayso sidoo kalena qorshayso arrimaha markaasi carruurta waxbarashadooda kaalin weyn ka laga qaadan karo habka iyo weliba maamuuska loo baahan yahay tixraaca istiraatiijiyadeed ee lagu horumarin karo carruurta waana sida markaasi tilaabada dabcan waa dareemi kartaa cid weliba lixdan iyo sagaal markaad maqasho waa lixdan iyo sagaal milyan oo carruur ah oo iskuullada iskaga baxeen sababo la xaruuro dhaqaalo xumi cudurka covid sagaal iyo toban isku dhacya kala barakac iyo weliba oo markaas waalidiinta oo awoodi waaya in iskuullada qarashaadka ka bixiyaan iyo iminkan sidii markaasi kaalinta xoogan looga qaadan lahaa sidii waxaa looga qaban lahaa carruurtaasi aad u tiro badan dhammaan sida markaas iminkan hay-adda qaramada midoobey unisef qaybteeda carruurta u qaabilsan ay ku sheegayso warbixinteeda dhegaystayaal waan isku soo laaban doonaa dhegaystayaal bal warka kadib hadduu eeba haraale ka noqdo sagaalka subaxnimo idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bara dhegaysanaysaan arrintan ee markaasi isla eegi doonaa ka gorfeyn doonaa sidii markaasi bal caqabadaha dhibaatada waxa keenayo iyo culaysadan aan isla eegi doonaa qadadka telefoonada qeybaha dambe ayaan u furi doonaa dhegaystayaasha kuwa ina dhegaysanaya kuwa daneeya arrimaha gargaarka biniaadamada qaxootiyada kuwa markaasi iminkan u danqanaya lixdan iyo sagaal milyan oo xitaa ku soomaaliya ay ku jirto la soco kenya ay ku jirto in markaasi carruurta iskuullada iskaga baxeen maxaa keenay sababtaas maxaa keenay inay iskuullada markaasi kaga baxaan ma dhanka waalid taag- waalidiinta taageer la-aan xume ay ka haysataa arrimaha markaasi gargaarnimadaha oo hooseeyo ama sidoo kale dowladaha markaasi hoos imaadaan qabsayso ayaa sidoo kale markaasi ah dhibaatada markaasi in ay ka gaabisay sidii markaasi dib loogu celinaa iskuullada carruurtaasi iskuullada iskaga baxeen dhegeystayaal arrimahaas ayaan isla eegi doonaa sidoo kale waxaan sii fiirin doonaa hay-adaha qaramada midoobey hay-ada socdaalka adduunka i o m ta waxyaalaha markaas iyadana ay soo saartay intii u dambeysay isbuuclahaani sidoo kale waxaan fiirin doonaa hay-ada u n ocha ayadda markaas waxaan eegi doonaa qaxootida markaas un r iyo weliba halkay kasoo geli karto arrimahan ee ku aadan lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah in markaas iskuulada kaga soo baxaan barakacyaal oo ku jiraan sidoo kale kuwa markaas i d p ska kuwa markaas gudaha gudaha wadankooda ku barakacay kuwa markaas wadamadooda ka- iskaga soo hayaama iskaga soo tegey kuwa markaas saalam sikaska ah ama gangelya doonka ah iyo sidoo kale dhammaan kuwa isku celcelis ahaan marka loo fiiriyo wadamadooda ku dhibaataysan balse aanan ahayn kuwa barakacyaal ah sidoo kalena aan ahayn qaxooti laakiin sabool iyo weliba macaluul iyo waxyaala qaar ay haysato arrimahaas ayaan isla eegi doonaa isla gorfayn doonaa qeybaha dambe dhegaystayaal hadduu ee bahraale ka noqo mawjada iska badin iska wicinin si markaasi wararkii barnaamijyada idaacadda star f m ka baxaysan kuu dhaafin dhegaystayaal barnaamijkana waa bakat arrimaha yemen iyo sidoo kale etoobiya ayaan gooraro gudageli doonaa dhegaystayaal laakiin aan soo gebagabay warbixintii qaramada midoobay u n u qaabilsan xeer- dabcan caruurta unisef iyo weliba saameynta iyo dhibaatada culeyska boqolkiiba ku tilmaamtay boqolkiiba afartan in markaasi caruurta iskuullada iskaga baxeen sanadda labada kun koob iyo labaatanka labada kun iyo labaatankii taasoo ku ta- ku sheegtay in culeysyadii ugu badneyd abid ee markaasi qaaradda afrika ay soo dul saartay in abid ugu badneed lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah in markaas iskaga baxeen iskuullada qaaradda afrika dhegaystayaal iyadoo markaas sababooyin fara badanna u soo cuskatay dhegaysta iminkan aan kuusoo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah dhegeysta- dhegeystayaal waana shirkadda safaricom ayaa ku keentay fursaddii ugu weyneed ee is- aad ku iibsan karto telefoon casri ah waana open day waana maalmo ee gacantaada mar ama gacantaada aad ku dhigi karto telefoon aad u qiimo badan oo markaas in badan aad ku hami jirtay telefoonadan ayaa waxaa markaas aad ku heli kartaa shabakada masaco com dukaanka shirkadda safaricom iyo weliba dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada waana fursadii ebit markaas ugu weyneed ee safaricom ee macaamiisheeda markaasi ku siinaysa telefoonada casriga ee aysan markaasi ku dhaafin fursadan ee maantaba markaasi la jaanqaad dhegeysa telefoonka casriga waxyaabaha aad ku badan aa markaasi kaa caawin karayso waxyaale aad u tiro badan tusaale dhegeyste markaad haysato te- telefoon casri oo aad internet u isticmaali karayso waxaad markaasi kaga faa'iidsan karta waxyaaba aad u tiro badan inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub google-ka ayaa waxaa markaasi ka baran kartaa oo aad markaasi aad ku da- aad markaasi adiga doonayso in telefoonkadaada aad ma- u adeegsan karto inaad guriga markaasi aad kaga soo shaqayso waqtigan adiga covid sagaal iyo toban xitaa dowladda ama wasiirka markaasi caafima- wasiirka caafimaadka mutahi kagwe oo dadka markaasi shaqaalaha qaar uu ku tilmaamayo in ay markaasi guryaha kaga soo shaqeeyaan ama kaga soo shaqe tagaan iyagoo markaasi adeegsanaya laabtaradooda ama kombiyuutaradooda balse iminkan haddii markaasi aad haysanin laabtor laabtob amase kombiyuutar waxaa markaasi iminkan kuu furan wadada wado kale wadadan oo ah telefoonka casriga markaasi aad fursadaada markaasi kaga faa'iidsan karto waana shirkada isgaarsiinta safaricom iyo weliba macaamiisheeda aad ayaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qa- waxaad sidoo kale aad uga isticmaali kartaa qaraarada tele- d- dabcan telefoonkaada ee google mapka loo yaqaano dhegeystayaal iyo sidoo kale sabaro qurux badan inaad markaas iskaga qaadan karayso in badanaa laga yaabaa in- inaad qof markaas aad ka dalban jirtay ka caaw aad dhihi jirtay saaxiiba leenkaada telefoonkaada i geli oo halkan ayaa markaasi qof rabaa inaan whatsappka kala shaadgareeyo ama kala hadlo ilaan aniga telefoon ma haysto oo waxaan haystaa niicle ama tooshile balse taasi iminkan aniga waxaan ku leeyahay maya oo waxaan ku leeyahay taasi waa laga gudbay oo wakhtiga waxaa la joogaa wakhtiga aad markaasi fursadan aad ka qayb qaadan lahayd kana faa'iidaysan lahayd shirkadda isgaarsiinta ee safaricom telefoonkaada ka soo qabso dukaankooda iyadoo markaasi aad aadi karto website-ka masaco com ama dukaanka shirkadda safaricom aad sidoo kale kaga soo qaadan karto ama sidoo kale dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada shirkadda is- safaricom ee leedahay googolka waxyaalo badan ayuu markaasi kaaga saacidaya waxyaalo badanna sidoo kale qofku kaga baran karaa waxaa markaasi een, aragnayba nin xitaa markaasi kaga faa'iidaystay shirkadda dabcan safaricom teleefoonadeeda ah noocyada kala duwan ay bixiso ee sida kale telefoonka markaasi union ray iyo telefoonada kale ee safaricom ay bixiso waxaana uu ku cusubnaa markaasi magaalada isagoo keli markaasi adeegsanaya xaafadaha kala duwan ee magaalada nairobi halkaas oo markaasi dadka u kala gooshin u kala gooshi jiray magaalooyinkaas ama dadka kala qaadi jiray waxaana markaasi u saacdiyey kana faa'iidaystay shirkadda safaricom dhegeyste macaamiil maantaba ka faa'iidaystay oo sidoo kale soo qabso telefoonkaadi ama sidoo kale la mid noqo dadka asxaabta shaqa shaqadaada sidii markaasi ay kugu wacnaato dhegeysta sidoo kalena iska bixi wax maalintii labaatan shilin dhegeysta ama lacagtii bixi ama ka bixi ama labaatan shilin maalintii bixi marka hore aad soo qaadanaysana shan boqol oo horumaraysa iska bixi dhegeysta si markaasi inta kale aad iskaga dhamayso in yar in yar ayada markaasi kaa dhamaanaysa ay dhegeyso waxaa ka mid ah sida kale in gabdhaha ay ka baran karaan karinta markaasi cunada noocyada kala duwan oo aad markaasi youtube-ka waxyaalo fara badan aad kaga faa'iideysan karto shirkadda safaricom dhegeystayaal qaybta markaasi kugu wanaagsan ee kugu habboon ayaa markaasi wakhtigeeda la joogaa oo waxaan ku leenahay dabcan in markaasi xaajigaada caruurtaada iyo reerkaada iyo dadkaada asxaabtaada qoysaskaada kala duwan waa in markaasi cunno qurux badan aad u samaysaa u hagaajisaa noocyada kala duwan oo markaasi isku dheelitiran cunno ma aha mid markaasi aad lugta dambe aad ku walwalaaqday ama ku qastay ma ahan ma la doonaya taasi maya ka joog ka joog ka joog ka joog ka joog maanta waxaan ku leeyahay qaybta markaasi youtube-ka aad oo sidoo kale kaga faa'iidaysa cunnada oo markaasi soo qabso cunno noocyada kala duwan adigoo markaasi u karinayo sidoo kalena oo markaasi gooska dambe uu ka qasuli karo asagoo marka cuntada quruxda badan aad u karisa ilaan adiga asagana ma ogo hana dareensiini ninkaada cunnada markaasi ina youtube aad ka kariso iyo ku dhihin tani youtube ay wax ka karisaa maya laakiin adiga cunto macaan isku day inaad markaasi isku- aad samayso sidoo kale ka- guri- gurigaada adigoo jooga shaqayso oo markaasi cilaanka isqurxinta waxyaalahaas oo markaasi kaga shaqayso youtube-ka adiga marka dambe magacaaga markaasi fidi doona ama sidoo kale lagugu tashan doona la dhihi doonaa gabadhii markaasi xaliimo ahayd telefo dabcan waxay markaasi furatay oo markaasi gurigeeda qayb ka mid ah markaasi cilaansaarka isqurxinta ilaa markaasi shaqaale saddex afar gabdhood markaasi ay ku shaqayn karayaan laakiin aaw haddii dadka markaas isxilqaami lahaa mar maanta hala faa'iidaysto oo markaas ka shaqayso guryaha oo bilalka raggiina oo keliya sugina oo guryihii adigoo joogto ayaa markaas dumarka cilaanka isqurxinta waxyaalahaas oo dhan markaas kaga faa'iidaysan karta oo kelina waxaa markaas qarasharka kaga baxaya waxa iyo waxa la midka maanta oo aan ka wada faa'iidsano waxaaba intaasi kusii dheer in dugsiyada waqtiyada markaasi la xiro ama la furo in markaasi carruurta looga faa'iideyn karo qaabka markaasi online-ka haddaba maantaba teg dukaanka kugu dhowey safaricom si aad u hesho telefoon casri ah oo markaasi kugu habboon adiga markaasi kuu qalmo dhegeyste oo telefoonkaasi maantaan soo qabsan waana telefoonka new neon ray bro waana telefoonka new ray dhegeystayaal waana telefoonada kala nooca ah kala duwan ee markaasi qofka ka caawin karo waxyaalaha markaasi qofka aad ugu taami jiray una raadinaya in badan sidii markaas uu heli lahaa telefoontadiisa qiimihiisa aad u wanaagsan dhegeyste telefoonka maanta shirkadda way kuu keentay oo markaasi oratay ka soo qabsan shabakadaha masaco com dukaanka shirkadda safaricom iyo sidoo kale dhammaan dukaamada lagu iibiyo telefoonada ee shirkadda markaasi halkaas ay kuu dhigtay dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniadamada qaxootiyada dhankaasi etoobiya iyo sidoo kale yemen ayaan aadi doonaa laakiin bal warbixintii ugu dambeysay qaramada midoobey waxaana markaasi ay ka dhigayaan ama ay ka qorayaan dhegeystayaal yunisef waxay iminka markaasi raadinaysaa taageero xoog leh oo markaasi wax looga qaban karo caruurta da'yarta ah ee markaasi iskuulladaas kaga baxay ama ka cararay lixdan lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah waa tiro markaasi badan tiro markaasi wax qaban lahaa tiro markaasi wax isbedel markaasi ku keeni lahaa qaaradda afrika tiro markaasi markaas hors- horseed markaasi ugu noqon lahayd qaaradda afrika ayaa markaasi iskuullada iskaga baxay una badan gabdho sida warbixinta markaasi qaramada midoobey qaybteeda caruurta u qaabilsan unisef ay ku sheegtay qaaradda afrika waxaana markaasi sheegtay in culaysadii ugu dambeeyey ee markaasi ee, dhabargoyntii daga- dabcan cudurka covid sagaal iyo toban ay sii adkaatay ayaa haddana keentay in oo markaasi cahal- colaado fara badan iyo weliba dhibaato dhibaatooyin barakacayaal qaar ka mid ah wadamada qaaradda afrika ee weliba ay ka taagan tahay taasoo markaasi dadka qaar aysan ogeen halka markaasi ee arrinta ay ka qab- ay- ay ka qabsan la'da ama sidoo kale ay iskaga hagaagi la'dahay qaaradda afrika iyadoo markaasi dhibaatooyinka sicir bararka nololeed ee markaasi sare usii kacday ayaa haddana waxaa markaasi kaga sii qumeynaysaa hay-adda qaramada midoobey in ay sheegayso in warbixintan wax markaasi wax ku ool ah looga soo saari karo sidii dib boqolkiiba ah labaatan loogu soo celin lahaa iskuullada markaasi iyadoo afartan boqolkiiba iminkan ay tahay ayaa haddana waxaa markaasi g- doonaysaa in isla kaashi fara badan iyo weliba wada shaqayn xoogan markaas wax looga qaban karo sidii saameyntaasi wax ay uga yaraan lahayd sidoo kalena ay iskuullada dib ugu laaban lahaayeen unisef waxay markaasi taageerada taageeraysaa dadaalada markaas wasaaradaha waxbarashada iyo weliba caafimaadka in ay markaasi si dhow wada shaqaysaan ama u wada shaqeeyaan si ay markaas u qaataan xeeladaha markaasi ogolaanaya waqtiga dhabta ah dabagalka cadeymaha cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba ka jawaabinta talaab- tallaabooyinka habboon ee markaasi deegaanka ay u baahan yihiin ama dadka shacabka ay u baahan yihiin sidii wax markaasi looga qaban lahaa culaysadana markaasi looga kaafin lahaa ee ah in tiro markaasi yar ay wax tiro yar markaas ay kusoo koomato boqolkiiba ku tilmaamtay wax ka yar boq- toban in ay markaas iskuulla-aan ay ahaadaan keliya sida markaas ay ku sheegayso laakiin waxay markaasi goonaysaa in ay jaangoyso dhammaan caruurta inay isku- iskuullada wada aadaan ama dugsiyada ay wada aadaan si waxay u bartaan sidoo kalena ay kaga soo- ay kaga jawaabi doonaan iyadoo sheegtay in tirkoobkooda ay ku qiimeyn doonto qeybaha dambana sidoo kalena warbixin xoogan ay kusoo saari doonto xiritaanada iskuullada dalka dalalkaasi ayaa markaasi sheegtay inay noqoto musiiba ay markaasi ka dambeysay cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba markaasi dowladaha oo aan markaasi eh, tillaabooyin iyo weliba wada shaqayn xoogan aan ka qaadin sidii wax looga qaban lahaa carruurtana waxay u baran lahaayeen cadeymaha markaasi loo la ururiyo tan iyo markaasi bilowgii masiibada ee ayaa muujinaysa in markaasi waa dabcan masiibada waxaa loola jeedaa waqtiga markaasi caruurta iskuulada ay ka baxeen cudurka covid sagaal iyo toban ee caruurta markaasi dugsiyada aysan ahayn wada- dabcan wadayaasha ugu weyn ee markaasi musiibooyinka ilaa iyo hadda halista markaasi caafimaadka cudurka covid sagaal iyo toban ayaa weli markaasi aad uga hooseysa ama sidoo kale aad u hooseysa sidii markaasi wax looga qaban lahaa dib loogu soo celin lahaa caruurtaasi iskuuladooda ama dugsiyadooda inka badan hal sano tan iyo markii uu ho- u horeeyey cudurka ama dugsiyada laga xiray iskuulada qa- dabcan gobolada qaar unisef iyo weliba howlwa- dabcan howl- waa howlwadeenada markaasi ayaa aruuriyey aqoon ballaaran oo ku saabsan sidii markaasi loo yaro halista fayraska uu leeyahay ama u- ay u leedahay caruurta ama u leeyahay caruurta macalimiinta iyo weliba qoysaskooda si markaasi wax looga qabto loogana kaafiyo shaafiye dhammaan dhibaatooyinka culaysada markaasi lasoo do- lasoo darsayay qoysas aad u tiro badan marka la eego ee shan meelood hal meel dhammaan caruurta da-dooda eh, waxay markaasi iskuulada horeyba ugu maqnaayeen fasalka ka hor waxaana shaki ku jirin in markaasi arqaladahan ay sii socdo ee ay sii hurinaysa xiisadaha waxbarashada ee adduunka iyo weliba tan markaasi qaarada ay ku wajahan tahay oo noqoto musiibo waxbarasho xumi markaasi dowladda ay soo food saarto haddii markaasi lixdan iyo sagaalka milyan wax looga qaban waaya sida markaasi ay ku sheegtay defan de wiil ayaa tiri arrintaasi waayada gabar markaas u qaabilsan arrimaha gargaarka biniaadamnimada ee dabcan ee dhankaasi ha- qaarada caruurta ee unisef sida warbixinteeda ay ku sheegayso wakhtigan xaadirkan ilaa iyo laba iyo toban ka mid ah koob iyo labaatan dal ay ku yaala ba- ah, dabcan bariga iyo weliba koonfurta afrika waxay leeyihiin dugsiyo si buuxda ah u furan saddexdana waxay markaasi leeyihiin dugsiyo qa- qaybo ahaan furan unisef waxay markaasi aaminsanaysa aamin- aamin- aaminaysa wasaaradaha caafimaadka iyo weliba waxbarashada ee oo- oo qaatay go-aanka dib u furitaanka dugsiyada iyo weliba adeegyada taxada- taxadar aan aan aad markaas u sareeyo la xaqiijiyo in iyo sidoo kale in ay markaas hoose mudnaanta siiyaan macalimiinta tallaalka in ay siiyaan caruurta sidoo kalena kaalintooda ay ka qaataan aafada cudurka covid sagaal iyo toban iyo weliba bixitaanada koob iyo labaatanka ayaa markaasi noqotay mid markaasi in tirayinka ay sii badan karayaan waqtiyada soo socda ama bilooyinka soo socdana keentay- keeni karaysana in labada kun laba iyo labaatanka tiro aad u badan ay markaasi noqon karayso in caruurta iskuullada ka baxaan faafida ayaa sidoo kale sii xumeynaysa xaaladaha magangeliya oo dabcan maalgelin wax- waa maalgelin la-aanta waxbarashada iyo weliba garab istaagidda sida markaasi qaar ka mid ah warbixin ay soo warbixinta ay ku sheegto ama xubinta qayb ay kaga tahay in ay taageero xume oo ay hayso Eh, keliya shan eh, dowladood oo ka mid ah koob iyo labaatan dal oo ay ku yaalaan ah, gobolka bariga iyo koonfurta afrika ayaa ugu yaraan boqolkiiba labaatan miisaaniyadooda markaasi ku bixiya waxbarashada sida eh, ku cad xiisad markaasi ka horeysay oo waxbarashada dhammaan lagu gorfeynayo laguna ogaanayo xaaladda dowladaha waxay markaasi si deg dega uga baahan yihiin taageero si ay usii maalgashadaan buuxinta shuruudaha si ay iskuullada u ha- u u aadaan ku- kuwa u furan oo heli karayaan maskaro ama baasha afka layskaga xiro xubinta howl dabcan qaadashada ama xubinta hawad qaadashada ku filan iyo weliba falagelinta ee ku aadan kharashaadka lacagaha iskuullada markaasi ay wax ay caruurta ay ku wax ku baranayaan hay-adda qaramada midoobay maarinta dabcan waxay sheegaysaa inay doonaysa in ay maareynteeda ay weliba kaalin xoogan ay ka qaadato sidii wax looga qaban lahaa dadka masaakiinta dadka markaasi nugul dadka sidoo kale naafada ah dadka markaasi aan awoodi karin taageero buuxdana u baahan in wax looga qaban karo noloshooda gargaarka biniaadinimada ee u baahan caruurta ee unicef dhegeystayaal mustaqbalka aayaha ayay markaasi iminkan hiigsanaysaa unicef oo ay sheegaysaa in dhammaan ay halkaasi eh, jaangoyso ama ay ciribtirto ay dhammaan caruurta caruurtana wax ay akhristaan guud guud ahaan dunida caalamka meel waliba ay joogaan in caruurta ay dhammaan iskuullada wada aadaan sidoo kalena tacadi dhibaato niyajeb iyo weliba dhibaato aansan loo geysanin sidoo kalena garab istaagii dhiirigelin xoogan ay u muujinaysaa cid weliba ay qusayso ama qusaysaba caruurta sidii kaalin weyn looga siin lahaa sidoo kalena wax wax loogu qaban lahaa hiigsigooda mustaqbalkooda nololeed ee caruurta da'yarta iminkan soo kacayso dhegaystayaal keligii loogu taageeri karo sidii markaas loogu kobcin lahaa waxbarashada weli idaacadii star f m codka gobolka waqooyi bari ayaa ma- dhegeysaneysaan dhegeystayaal haddaba sidee markaasi qaaradda afrika ah, dhibaatada markaasi looga saari karaa cu- dabcan cudurka covid sagaal inta marka laga soo tago weliba lixdan iyo sagaalka milyan ee caruurta ee qaaradda afrika sida hay-adda qaramada midoobey u qaabilsan caruurta unisef ay ku sheegayso sidee markaasi arrintan dib loogu soo celin karaa caruurtaasi sidee markaasi kaalin iyo tilaabo markaasi xoogan looga qaadi karaa dadka markaasi ururada bulshada ah dadka rayidka ah dadka markaasi u dunduleela arrimaha waxbarashada sidee markaasi kaalintooda dowladaha dadka shacabka iyo weliba waalidiinta ay uga qaadan karaan eber toddoba eber laba saddex shan eber eber sagaal eber eber toddoba sideed eber hal eber shan hal eber shan aragtidaada fikirkaada oo noo muhiim dhegeystayaal si markaasi caruurta qaaradda afrika ay higsigooda noloshe- nololeed waa higsigooda nololeed meel fog ay uga gaaraan sidoo kalena u- u tiigsadaan meelaha markaasi mustaqbalkooda markaasi ay eh, doonayaan inay ka gaaraan dunida sidee markaasi loo jaangoon karaa tiradan markaasi badanna hoos loogu dhigi karaa ilaa inta imaan karayso boqolkiiba toban ama shan ilaa iyo hadda waxaa lagu tilmaamay boqolkiiba afartan lixdan iyo sagaal milyan oo caruur ah qaaradda afrika waxaana markaasi tahay saboolnimada dhibaatada barakacayaasha usii keenaysa in haddana caruur fara badan ay iskaga sii baxaan qarashaadkii iyo weliba awood awood la-aanta markaasi waalidiinta markaasi iminkan ku keentay in caruurtooda aysan kaalin weyn ay ka qaadan karin ama aysan kula yeelin karin kaalintooda ee waxbarashada dhegeystayaal idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari dhegeysaneysaan dhegeystayaal waa dhankaas iminkan dhankaas etoobiya kaaliyaha xogayaha guud ee arrimaha biniaadinimada iyo weliba howlaha iskudubaridda gargaarka deg- ee degdega ah ee e r c martin griftens ayaa sii wataa howlihii markaasi uu- markaas uu ku joogay etoobiya higsigiisa waxkaqabadka dhammaadkii toddobaadka e r c waxay markaasi booqatay xarun caafimaad iyo iskuul ku yaala hawseen koonfurta bari ee tigree waxaana markaasi la kulantay haweeney iyo rag iyo weliba maamulka deegaanka firweyn bariga firweyn bariga tigree wuxuu markaasi booqday goob lagu markaasi lagu talagalay dadka gudaha ku barakacay wuxuuna markaasi maqlay dad markaasi ay saameyn xoogan ay kasoo gaartay dhibaatadii ciidamada markaasi dowladda federaalka etoobiya iyo kuwa markaasi jabhadda t p l i t p l f ay markaasi dagaalka ku dhex maray novembar sanadkii hore labada kun iyo labaatanka dhibaatadaasi maskaxdooda markaasi ay ka gaartay ma u baahna markaasi psychologically in markaasi dhiirgelin iyo weliba maskaxda markaasi counseling loogu sameeyo hogaamiyaasha bulshada iyo weliba howlga- howl- howlwadeenada halkaasi ayuu markaasi kulamo du- ku- kula- ku- ku- kulamo kala duwan la qaadanayeen shalay magaalada addis ababa griftin waxauu la kal- la kulmay wasiirka nabadda marwa murfete kamiil iyo weliba madaxweynaha gobolka amxaarada de angilo teshageer oo ay markaasi ka wada hadleen xaaladaha bini'aadinimada ee gobolkaasi amxaarada iyo sidoo kale gu- ee gudoomiyaha midowda afrika ee caafimaadka arrimaha bini'aadinimada ee horumarinta bulshada marwe amira alfadiil iyo wakiilada markaasi dowladaha xubinta ka ah etoobiya waxaana xaaladaha bini'aadinimada ee gobolka ee canfarta ay sii xumeynay- ay sii xumaanaysaa sababtuna waa sii markaasi ay sii socotaa colaadaha markaasi tigree oo barakicisay ku dhowaad ilaa iyo toddobaatan kun oo qof sida markaasi ay ku sheegeen mas-uuliyiinta gobolkaasi iyo weliba colaada qowmiyadaha markaasi canfarta iyo weliba soomaalida ee koonfurta ee markaasi dagaalka halkaasi ka taagan ay ku ay- ay isku- ay isku- ay isku dagaalayaan taasoo barakicisay ilaa iyo soddon iyo shan kun oo qof toban degmo oo markaasi xuduud markaasi la leh tigree bulshooyinka waxay markaasi martigeliyeen oo caawina ay caawinayaan ku dhowaad ilaa iyo konton kun oo qof oo barakacyaan ah oo ay markaasi kasoo jeeda tigreeya iyo weliba afari asal ahaanna markaasi waa dabcan asal ahaanna markaasi kaalmo bini'aadinimo oo yar sababtoo ah dhaqaale iyo la-aan halkaasi ka taagan helitaankooda oo aad u yar ayaa markaasi halkaas wax loogu qabanaya dad gaaraya ilaa iyo konton kun oo qof ah konton kun oo shan boqol oo waa shan boqol oo kun oo qof oo dheeraad ah oo ku nool degmada markaasi canfarta ee xadka la leh tigree cawsi Kib- kilbati iyo weliba fanti oo halis markaas ugu jirtay inay markaasi barakacaan haddii co- co- co- waa colaadu ay kas- ay sii socoto dhanka tigree ayaa markaas iminkan qarka u saaran waxaana markaasi raadsanayaan kaalmo bini'aadinimo oo wax looga qaban karo hay-adda qaramada midoobay waxay markaasi iyadana sheegaysaa in kaalmada markaasi tigree ay dhammaan markaasi etoobiya u baahan tahay dhammaan kaalmo iyadoo markaasi dagaalo xoogan ay ka kala jiraan qowmiyada halkaas markaasi ku kala degan canfarta soomaalida oromada tigree ayaa markaasi isku wada jeedaan dhammaantood iyadoo markaas haddana ay wada wadaagaan xuduudo ayaa haddana waxaa markaasi ku adkaanaysa in ciidamada markaasi etoobiya kuwa federaalka ee dhadhexaad markaasi aysan ka noqon karin dhegeystayaal halista ugu jiraan in barakacyaasha ee colaaduhu markaas ay kusii socoto maamulka canfarta ayaa raashiin iyo weliba ag- agab markaas aan cunno ahayn oo markaas ka qaybgelisay qaar ka mid ah dadkii markaasi dhowaan barakacay Wada- waa dabcan waa wadahooda waa ho- waa kuwa markaasi howlwadeenada bini'aadanimada ayaa bixin doonaan gargaar caafimaad ilaalin iyo weliba cunno degdeg ah biyo nadiif ah iyo weliba fayadhoor oo la siinayo ilaa iyo toddobaatan kun oo barakacyaal ah iyadoo markaasi lala kaashanayo xafiiska caafimaadka ee gobolka canfarta iyo weliba ka howl- iyo weliba kuwa markaasi howlwadeenada caafimaad- caafimaadka ee sanduuqa caruurta ee qaramada midoobay unisef ayaa geys ayaa markaasi ayaa geeyey afar kooxood oo caafimaad ay weliba nafaqa guu guur ah oo oo qur ah markaas si degdeg ah wax loogu qaban karo dhibaatada halkaasi ka taagan waxaana markaasi soo noqnoqonaysa dhibaatooyinka musiibooyinka ee halkaasi wadanka etoobiya ka taagan qaramada midoobey ayaa in badan markaasi dhe- dhe- dabcan dhaliilo fara badan u jeysay wadanka etoobiya ila markaasi ka gaabisay wax kaqabad la-aanta dhibaatada colaadaha isku keenitaanka heshiis- heshiisiinta oo markaasi aad ugu yar halkaas ku tilmaamtay in ay sii badan karto dhibaatooyinka kuna sheegtay in ay u baahan tahay gargaar bini'aadinimo dhammaan dadka halkaasi ku dhaqan dadka waayeelada ah dadka hooyooyinka dadka xamliga ah ama hooy- ama hooyada xamliga ah ama xamilada ah oo caruurta markaasi da'yarta dhallaanka ah iyo sidoo kale waa dadka waayeelada ah ayaa markaas u baahan in markaasi gargaarkooda loo gaarsiiyo loona mariyo wadada saxda ah janelka etoobiya ayaa markaas in badan markaas ka gaaban jirtay laakiin in weli waxay markaas u handadaysaa sheegaysaa in markaas in wakhti walba dagaal ay ku qaadi karto ciidamada t p l f markaas imikan howlgalkooda caadi ka wato makheyl ee dhankaasi waqooyiga tigree dhegeystayaal waxaa markaas iminkan suurtagalnimada ah dagaalada markaasi dhinacyaha ka taagan anfarta iyo soomaalida sidoo kale laga doonaya inay markaasi xasiliyaan qaboojiyaanna dhibaatadan soo noqnoqotay oo markaasi dad aad u tiro badan ay ku barakaceen kuna dhinteen laakiin waxaa la sheegayaa in hay-adaha qaramada midoobay bini'aadnimada ee markaasi halkaasi aysan ka jirin gaabad hooraan ayay ahaan jirtay in markaas etoobiya aysan ogolaan jirin meelaha qaar in markaasi la gaarsiiyo hay-adaha markaasi bini'aadnimada iyo gargaarka halkaasi gabaaridooda ay tagaan waxaa markaasi horaanna warbixintii ay qayb ka ahayd soo saartana in dhibaato markaasi loo geystay baabuurtii xamuulka ah ee markaasi gargaarka bini- bini'aadnimada u waday dhanka waqooyiga ee tigree kuwaas lagu sheegay in ay dhexda looga dhacay ama dhexda loo galay lana shubtay ama la qaatay raashinkii arrimihii markaasi bini'aadnimada ama qaxootida loogu ogolay dadka barakacyaasha etoobiya taasi keentana in ay uh, dowladda ciidamada etoobiya farta lagu fiiqo ama farta lagu fiiqay in ay ka dambeysay ilaa iyo hadda dhaqaalaha ayaa loo baahan yahay si markaasi loo ba- loo daabulo baahida markaas deg dega ee bulshooyinka ay dhibaatadu markaas saamaysay loona da- diyaariyo oo korar markaasi dheeraad ah oo ay ku yimaadaan tirada dadka barakacay waa deg deg in markaasi si loo diyaariyo sahaydii gargaar caafimaad nafaqada hoyga waxbarashada aan cuntada ahayn dhegeys iyo weliba aan waxa aan aan cuntada ahayn sidii ay markaasi wax uga qabsan lahayn noloshadan markaasi kusii wadan lahaayeen dhegeystayaal sida warbixinta qaramada midoobay qaybta markaasi etoobiya unisef ay ku soo saartay ama hay-adda markaasi loo yaqaano een, arrimaha biniaadanimada iskudubaha gargaarka degmada ee degdega ah ee raalli ahada waa e r c dhegeystayaal weliista f m codka gobolka waqooyi bari ayaa dhegeysanaysaan dhegeystayaal arrimaha gargaarka bini'aadanimada goorna warkii tobanka barqnimo ayaad maqli doontaan dhegeystayaal qaramada midoobay ayaa waxaa aad markaasi uga walaacsan tahay wararka markaasi ku saabsan sababaha iyo weliba barakaca dadka rayidka ah ee sabab la xiriira colaadaha ka taagan da- daaradda daaral albalaac albalcad ee suuriya iyo halista markaasi sii kordhayso khatarada dhibaatooyinka waddankaasi suuriya ka taagan waxaan si dhow markaasi ula soconnaa xaaladaha bini'aadanimada oo ay markaasi ku jiraan warbixinno sheegaya in maa ay dabcan xoogaga dabcan xoogaa xasilooni ah hii ay socoto iyadoo ay socdaan wadahadallada lagu markaasi lagu gaarayo heshiiska maxalliga xafiiska wakiilka sare ee xuquuqul insaanka ayaa diiwaangelisay si mar si kastaba ha ahaatee dhimashada sid- sideed qof oo rayid ah oo ay ku jirto haweeney iyo weliba afar caruur ah iyo lix kale oo rayid ah oo ay markaasi ku jireen laba caruur ah oo ay dhaawacmeen intii uu dhexmaray eh, ama dhexaysay ilaa toddoba iyo labaatankii ilaa iyo laba- waa sagaal iyo labaatankii luulyo dhibaatada ay qaramada midoobay sheegaysa ayaa sii badanaysa dhankaasi suuriya iyadoo markaasi gumaad iyo colaadyo fara badan lagu hayo ama cadaadis fara badan lagu hayo dadka halkaasi ku dhaqan rayidka qaramada midoobey ayaa sidoo kale xaqiijisay in barakicinta ilaa iyo shan iyo labaad waa labaatan waa laba kun iyo shan boqol oo qof oo sababa la xiriira rabshado iyo weliba amni darro toddoba- toddobaatan iyo laba ka mid waa toddobaatan iyo labadii saac ee lasoo dhaafay iyadoo markaasi ay soo baxeen warar sheegaya in ay barakaceen in ka badan toban kun oo qof barakacyaasha badankooda waxay markaasi u dhaqaaqeen dhinaca markaasi magaalada daraac aldaraac halkaasi oo ay inta badan meel- eh, dabcan martigeliyaan bulshada deegaankaasi qaar ka mid ah dadka deegaan eh, daraac albalcaad ayaa markaasi ka soo baxay iskoosyada so- as- iskoosyada markaasi sarreeya ee dhanka suuriya waxaa sidoo kale aragnay warar sheegaya in isbitaalka qaran ee markaasi daraaca oo weli markaasi eh, shaqeynaya oo ay saameeyeen iskahorimaadiyadu socday maalin- maalintii lasoo dhaafay oo si toosa u saameeyey ha- ah, waa dabcan haamaha biyaha iyo weliba qeybo ka mid ah sifeynteyda qaramada midoobey waxay markaasi ka shaqeynaysaa xaqiijinta warbixinada barakaca iyo weliba weeraro markaasi dheeraad ah oo ay saameeyeen isbitaalada qaranka ee halkaasi ku yaala ee daraac qaramada midoobey iyo weliba la- hol- waa ho- kuwa markaasi howlwadeenada bini'aadanimada ah ayaa sidoo kale ka shaqeynaya sidii markaasi loo kordhin lahaa jawaabta ra- rasmiga ee bini'aadanka ama bini'aadanimada ah ee dadka ku dhaqan halkaas dhibaatada ee ka- ee ka soo raacday albalcaad iyo meelaha markaasi barakaca ee dabcan meelgaarka ku ah ay joogaan ama sida marka ah, kuwa markaasi soo dhabeeyey waxaa markaasi ay ku celinayaan baaqa xoogan ee guud ee markaasi nabad jooji ee nabadda xabad joojin ah ee dalka oo dhan markaasi ee suuriya waxaana ay ku- ay ku- ay ku biireen ay ku- ay ku boorinayaan dhammaan dhi- dhinacyada inay markaasi kasii dara ee kasii di- sii diyaareen xaaladaha aynan hubiyaan ilaalinta dadka rayidka ah iyo weliba dadka kaabayaasha rayidka ah si waafaqsan waajibkoodan markaasi ay u dhigayso sharciga caalamiga ah ee bini'aadanimada ee qaramada midoobey jeneva qaramada midoobey waxay markaasi dhinacyo kale markaasi ugu baaqaysaa in ama dhinacyada kale ugu baaqaysaa inay hubiyaan inay markaasi nabadgelyada oo xasilooni fara badan markaasi halkaasi laga dareemi karo lagana heli karo joogtada ah oo aan markaasi caqabad ku ahayn helitaanka dhammaan dadka u baahan ma jiri karo xal markaasi militari ah oo ku aadan colaada suuriya qaramada midoobey waxay ahaan doontaa mid markaasi hagarla-aan ah oo marka dabagalno heshiisya siyaasadeed oo markaasi laga wada xaajooday si waafaqsanna qaarka golaha markaasi qaramada midoobey ilaa iyo labada ku- waa laba kun laba waa laba kun laba boqol konton iyo afar labada kun shan labada kun shan iyo tobankii heshiisyadii qaraaradii markaasi dhexmaray in markaasi dhibaato dad riid ah loo gaarsiinin oo halkaasi ku dhaqan iyadoo markaasi colaadaha halkaasi ka taagan ay sii badatay ayna markaasi waqti ama sana ee sana intaasoo sana jirsatay sidii wax looga qaban lahaa dadka barakacayaasha dhibaatada halkaasi ku haysato qaramada midoo warbixinadeeda kala duwan ayaan dhegeysta weli ku guda jirnaa ku-xogeenka xogaha ee waa xogayaha guud ee hadda aan ka hadlayay arrimaha bini'aadanimada ee iskuduwaha gargaarka degdega ah martin griftith ayaa ma shalay markaasi gaaray gobolka tigrey isagoo ah- markaasi raacaya duulimaadyada adeega hawada markaasi bini'aadanimada ee qaramada midoobay ee griffin ayaa muuqday goob la- markaas loogu talagalay dadka gudaha ku barakacay waxayna markaasi ka- eh, dabcan maqashay dad markaas dhibaatooyin saameysay waxaa sidoo kale warbixin ee ka siisay howlwadeennada saf- samafalka mikhail caqabadaha iyo weliba ay la kulmeen qiyaastii shan dhibic laba milyan oo qof waa qiyaastii shan dhibic laba milyan oo qof qiyaastii boqolkiiba sagaashan dadkaasi ayaa u baahan gargaar bini'aadanimo sida markaasi uu sheegay qaramada midoobay oo faahfaahinteeda warbixinteeda ugu bixiyey una diray daabac una daabacay qeyb- qeybaha markaasi loogu talagalay loogu gudbiy warbixinta dhegeystayaal waana tigree waxaa u baahan arrimaha bini'aadanimada dhegeystayaal boqolkiiba sagaashan ayuu ku tilmaamay in ay go'doon xoogan ay ku jiraan ay markaasi dho- doonayaan in ay kaga baxaan oo xornimadii horaan ay haysteen ay dib ugu laabato laga soo dhankaasi philibiin dhegeystayaal qaramada midoob u n ocha maxay ka qortay iyadana warbixinteeda waa sidee philibiin ayaa warbixin laga diyaariyey dhegeystayaal laga bilaabo dabcan sagaal iyo labaatankii bishii aynu soo dhaafnay luul julaay em, dhegeystayaal ugu yaraan ilaa iyo soddon iyo sideed qof ayaa markaasi ku barakacay daadad dabcan dib- dabcan kadib markii roobabkii dabaysha koonfurta galbeed ee philibiin dhowr qof ay markaasi ku dhimatay qaar kalena oo ay markaasi ku dhaawacmeen iyadoo markaasi in ka badan shan boqol oo guri ay waxyeelo soo gaartay sida ay mas-uuliyiinta sheegeen daad- daadadka ayaa sidoo kale saameysay dhib- eh, badeecooyinka beeraha sida bariiska geleyda dalagyada dadka markaasi qiimaha eh, badan ee halkaas ay kaga soo raadsadaan iyo xoolahooda iyadoo ay khasaaraha lagu qiyaasay ilaa iyo toban milyan oo dollar ee halkaasi dhibaatada ka soo gaartay sida warbixinta qaramada midoobey ay ku sheegayso iyo weliba howlwadeennada biniaadinimada waa kuwa markaas howlgalayaasha biniaadinimada ayaa diyaar u ah inay markaasi taageeraan jawaab sidoo kalena uga jawaab celiyaan sida markaasi looga codsaday oo sidoo kale wax looga qabto laangeerta cas kuwa laangeerta cas ayaa taageerta ee dadka dhib- dhibaatada markaasi ama bixinta cuntada xarumaha markaasi ee daadguraynta ee waxa looga qaban karo kuwa dhibaatada ka soo gaartay lacaga fara badan ayaa halkaa kaga khasaartay dowlada dowladda hoose ayaa hogaamiyaha oo dabcan hogaaminaya isku dubiridda dadaalada wax ka qabashada bixinta agabka gargaarka ay u baahan yihiin dadka philipiin oo dhibaato ay kasoo gaartay dabeelo xoogan halkaasi ka dhacday oo markaasi daad ku noqotay oona sidoo kale ay ka burbureen dalagyadii waxyaalihii as-aasiga ah ay beereen jireen dhegeystayaal iminkan aan soo qabto mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ah lagasanoona shirkadda isgaarsiinta safaricom ayaa ku keentay adeeg fursad markaasi ugu weyneed ee abida markaasi aad ku taami jirtay naguna keenay meelaha kala duwan ee gacantada aad ku qabsan karta telefoon aad markaasi haminaysay telefoonka casriga shirkadda telefoonka isgaarsiinta ay iibiso waana shirkadda waxay markaasi kulada telefoonkan waxaad markaasi ka heli kartaa shabakada masaco com dukaanka shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada markaasi lagu iibiyo telefoonada waa fursaddii ebid ee ugu weyneed ee safaricom ay macaamiisheeda ku siinayso telefoonada casriga aysan markaasi ku dhaafin ku seegin fursaddan dhegeysaale shirkadda ay kugu tala gashay dhegeysa telefoonka casriga waxyaabo badan ayaa markaasi kaa caawinaya oo aad kaga faa'iidaysan kartaa tusaale dhegeysa markaad haysato telefoonka casriga oo aad markaas internet aad u isticmaali karayso waxaad aad waxaad markaasi kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba badan inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub googoleka iyo waxaa markaasi ka baran kartaa oo aad adiga doonayso telefoonka waxaad sidoo kale oga uga adeegsan karaysaa inaad guriga markaasi kaga soo shaqeyso waqtigan covid sagaal iyo toban oo guryaha markaasi iskugu talagalay inay qofku kasoo shaqeeyo oo si dhowna ula socdo howlihiisa shaqada aad aad waxaa sidoo kale u isticmaali karaysaa telefoonkaada tilmaamaha khariirada googoleka ama google map waxaa loo yaqaano sidoo kale waxaad ku qaadan kartaa telefoonna sawirkaada telefon aad sawirka sawira iskaga qaadi kartaa telefoonkaasi ila waa mid markaasi tayadiisa wanaagsan waa mid markaasi biriciisa telefoonka ku soo qabanayo oo markaasi aad cajisi karin oo waqti fara badan xitaa hadduu kaa dhaco ama kaa jabo ama kaa halabo ama kaa lagaa xado ama se kaa dhamo waxaa markaasi haddana ku baltamaysaa sidoo kale dhihi doontaa halkeen ka helaa telefoonka new neon raid dhegeystayaal telefoonkaasi dhammaan aan ka wada fadaysano soo wada qabsano dhusaale dhegeystay markaad hayso telefoonkaas internetka aad u isticmaali karta waxaad kaga faa'iidaysan kartaa waxyaaba aad u tiro badan shaqooyinka laga soo shaqeeyo sida horean aan sheegayn sidoo kalena aad kaga baran karto xaafadaha kala duwan ee tagsiga dhanka qararada googoleka ama telefoonada sidoo kale haldhow ood la socon karto dhegeysta telefoonka waxaa markaas ay kulada shirkada isgaarsiinta safaricom ka faa'iidayso maanta macaamiisha waxaa markaasi ku nool yihiin xaafadaha kala duwan oo waqti dabcan magaalooyinka kala duwan maantaba ka faa'iidayso waqtigaada waa la jooga oo maxaa sugaysaa soo qabso telefoonkaada oo asxaabta markaasi la jaan qaad waxaa markaasi shirkada ku leedahay shaqadiis dabcan ay ku leedahay gaar oo maqaamka markaasi ama meesha adiga doonayso inaad gaarto oo telefoon aad ka gaarto waad haysta oo waqtigaada ayaa markaas cariiri kaa dhigaya dhegeystayaal oo waqtiga yuusan cariiri kaa dhigin telefoonka waa qiimo jaban yahay oo waa new rey telefoonka laba telefoonka markaas labaatanka shilin lagu gato dhegeystayaal iyadoo maalin weliba laga rabo in labaatan shilin aad ku gadan karto dhegeystayaal sidoo kale waxaad ku iibsan kartaa usbuucli ama wiki weekly ama sidoo kale waxaad ku bixin kartaa bishii inaad markaas isku jumlayso lacagaha telefoonka aad ku qaadato dhegeystayaal sida aan markaas aniga kuu sheegay ama kaga faa'iidaysto waxaana ka mid ah in gabdhaha sidoo kale ay ka baran karaan cunada iyo noocyada kala duwan ileen xaajigaada haddii aad wax fiican adu karisoo dhegeyste iminka wax free ayaa imaaday oo qadka telefoonka free ayaad markaas u isticmaali karaysaa adigoo kaa faa'iidsan kara qaybta youtube-ka ee shirkadda ay ku keentay oo markaasi qiimo jabana data oo aad markaasi hooseeyo ay kugu dhaqon karayso oo wax badanna markaasi aad kaga faa'iidsan karto dhegeystayaal maantaba dhammaan aan ka wada xaajoonno aan ka wada faa'iidaysano shirkadda markaas isgaarsiinta safaricom iyo weliba waxyaalaha kala duwan ee fursadda markaas ku keentay iminka sidoo kale youtube-ka ayaa wax walba ku ballaarin kartaa youtube-ka ayaa wax walba kala socon kartaa youtube-ka ayaa wax walba kuu ja- kaa jaahilo bixin karahaya youtube-ka ayaa waxyaala cilmi aan u lahayn markaas kuu siin karaa nooc weliba adag aad jeceshahay maskaxdaada aad wax badan- wax badan aad kaga baran karaysaa balse waa markaasi dadaal iyo juhdi oo qofka markaasi ku bixin karo sidii wax uu ku fahmi lahaa ama uu ku qaadan lahaa ama wax ba- gudaha uu kaga jiro youtube-ka ay u sahlaysaa dhegeystayaal asagoo ka faa'idaysanayo telefoonkan markaasi ee new neon ray bro telefoonkan waa mid markaasi qiimihiisa aada u jaban telefoonkan waa mid markaasi wax walba kaa faa- ka- kaa saacidi karo kaan- aanaad kaga faa'iidaysan doonto telefoonkan waa mid markaasi adiga noloshaada wax badan ka bedeli karo oo hayr markaasi ku gaarsiin karo dhegeystayaal dhammaan aan wada faa'iidaysano oo aan youtube-ka wada isticmaalno oo wax waa shaqaanta harqaanka wax waliba telefoonka oo dabcan u- aad u baahan tahay telefoonkaada aad ka helaysaa oo meel kale uma doonaysid xitaa haddii aad doonayso cashiro inaad ka barato haddii dadka xitaa waayeelada way kala socon karaan oo halkaasi way waxyaalaha markaasi dhaqamadii waxyaalaha markaasi gabayadii waxyaalaha markaasi ay jecel yihiin halkaas ayaa sidoo kale loo geyn karaa youtube-ka oo waa telefon markaas adiga lagaa baahan yahay in aad markaasi fahanto waxaan ka hadlayno oo keliya af ma aha dhegeyste waxaa markaasi ka mid ah in gabdhaha inay ka bartaan karinta sida horaan kuu sheegay isqurxinta cilaanka waxyaalahaas ayaa ka mid ah waxaaba intaasi kuusii dheer in haatan dugsida waqtiga markaasi ay xiran yihiin ama say furan yihiin in markaasi marxabo lagu dhahayo gacmo furan kusoo dhawow si nolosha ay sidoo kale kaaga qasmin dhegeystayaal dhammaan aan wada faa'iidaysano dhammaan aan wada shaqaysano dhegeystayaal oo qaybta markaasi online-ka aan kaga faa'iidsano haddaba maanta tag dukaanka kugu dhow ee safaricom si aad u hesho telefoonka casriga ah ee kugu habboon ee aad u qalmanto ama kugu qalmo kugu qurux badan waana telefoonka markaasi new rey dhegeystayaal telefoonka shirkadda iyo qiimihiisa aada u jaban maxaa suge maanta aan soo qabsanno aniga waa soo qabsanaya adigana waa soo qabsanaysa iyadana way soo qabsanaysaa dhammaan aan wada xaragoonno oo aan wada laafyoonno oo aan ka faa'iidsano qaybta youtube-ka dhegeystayaal ee safar- ee sa- safaricom ee ku keentay weliba data acquisition iyo weliba ka faa'iidsashada iyo weliba horumarinta noloshaada dhegeystayaal safaricom iyo weliba qaybta data acquisition ayaan ku leeyahay ayaa sidoo kale wax walba kuu fududayn kara kuuna gaarsiin kara meeshaad jeceshahay oo adiga markaasi ku anfacayo dhegeystayaal u diyaar garo warkii ee tobankii iyo weliba faaduma ibraahim tobankii barqanimo waa tahay idaacadda star f m codka gobolka waqooyi bari gabagabadii barnaamijkan soo gaarnay dhegeystayaal warkii ayaad soo dhegeysateen ee tobanka barqanimo bale intaanan dhegeystayaasha aan usii dhaadhicin qodobka kale ee xasaasiga aan kaga hadli doono dhegeystayaal bal aan soo qabto mid ka mid adeega qeybta barnaamijka ka awana shirkadda isgaarsiinta safaricom safaricom dhegeysta waxay markaasi ku keentay fursaddii ugu weyneyd ee abad aad ku iibsan karto telefoon casri ah waana apnday dhegeysta dhegeystayaasha meel waliba ee joogaan ama qof waliba macaamiil ah lafta markaasi safaricom isticmaalo oo kaga faa'iidaysan karo telefoon waana maalmo markaasi gacantaada aad- aad in badan aad ku hami jirtay balse iminkan maanta gacantaad ku dhigi karayso hamigaada waad ka dhammayn karaysaa waad waad kaga rumayn karaysaa teleefoonadan waxaad markaasi ka heli kartaa shabakada masaco com dukaanka shirkadda safaricom dukaanka markaasi ee lagu iibay telefoonada meel waliba dhegeystayaal waana fursadii markaas ebid ugu weyneysay safaricom ee macaamiisheeda ay siinayso telefoonada casriga ee ayaysan markaasi ku dhaafin oo fursadan ka faa'iidayso dhegeysta teleefoonadan casriga waxay markaasi u badan yihiin ku- kuwa markaasi kaa caawin kara dhan weliba dhan weliba markaasi noloshaada dhan weliba markaasi mustaqbalkaada wax weliba markaasi in badan aad ku hamin jirtay wax ku qabsan laheyd tusaale dhegeysta markaad hayso telefoonka casriga oo aad internet aad u isticmaali karayso waxaad aad kaga faa'iidaysan karta waxaaba aad u tiraban sida inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub googolka ayaad markaasi kaga baran kartaa oo wax weliba aad ka- kaga baari kartaa wax weliba aad jeceshahay oo markaas doc kaa galo waxaa sidoo kale aad doonaysaa telefoonka oo aad u adeegsan karta inaad guriga kaga soo shaqayso oo halkaas faa'iido fara badan oo shaqooyinka halkaas aad kaga soo dari karayso warshada ama waxaad u shaqaynayso waxaad u isticmaali kartaa tilmaamaha qaraarada google-ka ama google map waxaad u taqaano sabir aad ku qaadan karto qofka oo markaasi sabir qurux badan sabiro markaasi soo jiidasho leh sabiro markaasi in badan qofka laga yaabaa labada qof oo markaas isdandoonaya kuwa isshukaasanaya kuwa markaasi haasabaha noocyada kala duwan xitaa kuwa isqaabo waxaa laga yaabaa in markaa duqa markuu saa saaka ee quraacda aad siisa uu kaasii socdo ka dabagee adiga cunugaada ama sawirkaada oo leeda xabiib waan ku xisnay intaa wadan sii socota sawirkaas indhaha kusii qabso allahi bilaa wuxuu furaya sawirka isagoo dhoola cadaynayo qusla wasapku furaya wuxuu ku leeyahay shukran war hawshaasa lagaa doonaya saaxiib mar waliba inaad markaas aad ka shaqayso waxaan ku leenahay telefoonka maanta soo qabso oo markaasi ku raaligeli ninkaada adigana telefoonka soo qabso oo ku raaligeli gabadhaada mareerka gabadha wada joogtaan labada dhinac markaasi raaliyo isku noqda oo israaligeliya dhammaantiin waxaa markaasi aragnayba xitaa nin markaasi kaga faa'iidsay oo magaalada markaasi nairobi ku cusubna oo keliya kaga faa'iidsay sidii googolka markaasi uu isticmaalaya qariirada keliya uu kaga faa'iidsanay telefoonka shirkadda safaricom keliya wuxuu bixinaa labaatan shilin maantaba shakhsiyaadka waxaan leeyahay telefoonka soo qabsada oo markaasi adeegan waa adeeg markaasi fiican wanaagsan niyon niyon waana telefoonka markaasi new rey ay safaricom ay kugu talagashay labaatan shilin iska bixi maalin weliba bishii aad ku bixin kartaa wi- a weekly ama isbuuci aad ku bixin karaysaa Ah, dhegeysta waxaaba ka mid ah sida markaasi gabdhaha inay ka baran kartaa cunada noocyada kala duwan youtube-ka sidoo kale iminkan data acquisition waxay markaas sidoo kale fursado kala duwan ee qofka u keenaysaa qofka inuu sidoo kale deen qaadan karo oo dhaata ah ama qadka markaas aad ka qaadan karayso ama sidoo kale aad ka qaadan karta dhegeystayaal shirkadda safaricom ee bixa bilaash ay keentay oo qofka markaas uu kaga faa'iidsan karo qeybaha markaasi kala duwan ee youtube-ka qeybaha markaas uu ku ballan karo uu ku ballaarin karo waxyaalaha waxbarashadiisa xirfadaha kala duwan uu aqaano sida markaasi cuno karista qofka xitaa maqaaxi hadduu wax uu kaga karsan kara wuu kaga karsan karaa oo meel yar uu furan karaa ilaa cunada nooc- nooc caddee ku dhibaysa cuno markaasi karitaankeeda youtube-kaad aadaysaa kadibna waxaad firinaysaa hotelada waaweyn sida wax u kariyaa sida wax iskugu dardaraan sida markaasi cunada quruxdeeda loo soo saara carabteeda loo soo saaro waxyaala markaasi gradientska ah ama waxyaala markaasi laisku dardaro safaricom waxay markaasi ku leedahay wax qad fri- ah, free ama bilaash aan ku siinay xitaa dadka waayeelada waxaad sidoo kale kaga fiirsan karaan kala socon karaan dhegaystayaal qa- gawaayadii waxyaalihii hore dadka markaasi ay xiiseyn jireen waxyaalihii markaasi usoo joogeen ayaa markaasi dib haddana loogu celin karaa oo markaasi loo xasuusin karaa ilaa markaasi xasuusin uu galo qaabkii markaasi horaan dadka wax ay samayn jireen iyo weliba sida dunidani markaasi isku bedeshay youtube-ka waxaasoo dhan waa laga helayaa imikan youtube-ka waa kaga heli karaan isqurxinta waxyaalahaasoo dhan waa shay markaasi muhiim ah dhaata maanta kaga fayso qadka telefoonka shirkadda ay ku keentay adiga markaasi kaga faysana telefoonkan shirkadda ay ku keentay ee new rey safaricom waxay ku leedahay maanta wakhtigaada waan soo abjarnay oo waxaan ku leenahay waan kuu keennay oo waad haysataa oo maxaa sugaysaa maanta dhammaanteen aan kaga faa'iidaysanno wax aan ka baranno casharada youtube-ka oo sidoo kale wax aan kaga faa'iidaysanno waxaa hadda baan ku leeyahay maantaba tag dukaanka kugu dhowey safaricom si aad u hesho telefoon casri ah weliba kugu habboon oo markaasi YouTube- youtube-ka bilaashka ah shirkadda safaricom ay ku siisay ma cajisaysid haddii markaasi shaqay xitaa waxyaalaha research waad ka samayn kartaa waxna waad ka baran kartaa adigoo wax waliba kaga faa'iidaysan karo ayay shirkadda ku leedahay aniga wax waliba kuu dhammaystirnay kuna keenay oo gurigaan markaasi kugu keenay oo markaasi ma cajisaysid oo waxaa laga yaabaa inaa markaasi boring aad daranto gabadha sidoo kale way kala socon kartaa waxaalihii markaas u dambeeyey waxay xiiseeyaan aan garanaya gabdhaha waa z world z world oo halka youtube-ka waad ka heli kartaa adigoo ka fiirsan karto lana socon karto z world la leedahay wixii shalay kaa tegay xalay kaa tegey hadduu xalay kaa tegey haddii shalay uu kaa tegey dib ayaa markaas u fiirsan kartaa youtube-ka waana mid free blash ah haddii markaas dhaataga uu waqtiga uu ka em, safaricom ee kugu talagashay uu kaa dhammaadana waxa haddana ay ku sii siinaysaa in markaas haddana aad qaadan karto oo koa data ah oo mid markaasi deen ah isla markaas kasii bixin karaysa haddana dhegaystayaal data acquisition ay ku leedahay dhegeystayaal ku maareen noloshaada sidoo kalena wax waliba kaga qabso kuna faa'iidaysa youtube-ka sidoo kalena wax walbada waad ku maareen karaysaa maantaba dhankaasi youtube-kana wada aadno oo aan ka faa'iidaysan waxyaalaha freega aan helistay halkaasi filimada kaga daawo qur-aanka kaga dhegeyso xajiitada kaga daawo wax waliba naftada markaasi raalli kaga tahay halkaasi aad ayaan ku leeyahay aniga dhankaasi youtube safaricom ay ku keentay iminka way ku ballaarisay laguna weynayey wax waliba waa lagu soo afjaray saaxib maxaa sugaysaa ha wada shaqaysanno wada faa'iidaysanno wadaanu wada helno dhegaystayaal kolba wax bilaash ayaan horaan wada jeclaan jirnaye wixii bilaash aan sii badin haddana bal haddana yaan iska sii xasdin wixii bilaashkana la siiye safaricom ka faa'iidaysta dhegeystayaal telefoonada soo qabsa gabdhihii aawe wiilish yar yaraa aawe telefoonada soo qabsada telefoonada shafa- safaricom dib aan ugu soo laabana barnaamijka dhegeystayaal gabagabadii aan soo gaarnay bal aan soo qabto dhegeystee bal warbixintii ugu dambeysay qaramada midoobay ee la soo sheegay tahriibayaal oo tiradooda markaas ay ku dhowdahay ay ku dhoweyd ilaa iyo afar boqol oo qof ayaa markaasi laga soo lagu soo warramaya in markaasi laga soo badbaadiyay badda mediterraneanka laba markab oo ah ku- markaasi kuwa gargaarka ah ayaa soo samatay bixiyay ilaa iyo saddex boqol afartan iyo waa saddex boqol sagaashan iyo afar ruux oo saarnaa dooni la buuxdhaafiyey dooni markaasi dhex socotay dhex dulhibaabaysay badda mediterraneanka waxaana markaasi sideey ilaa iyo afar boqol howlgalka lagu soo badbaadiyay dadkaasi ayaa qaadatay ilaa iyo lix saacadood oo markaasi hay-adaha gargaarka weliba markabkaas gargaarka wax uu si- siday oo markaasi soo badbaadiyey oo wax wax- markaas wax u qabtay sida markaasi qaramada midoobay ku sheegayso saacadaha qaatay hay-adda socdaalka adduunka i o m ayaa markaasi las- laga soo xigtay in markaasi sanadkan in ka badan ilaa iyo bo- kun iyo boqol qof oo ka- oo markaasi ka cararay dagaaladii iyo nolosha dabcan saboolnimada ee afrika iyo bariga dhexe ay ku dhinteen badda mediterraneanka xilligii ay doonayeen inay markaas u gudbaan wadamada qaarada yurub waa dhibaatada markaasi qaramada midoobay iminkan walaacadeeda ay sii badanayso sheegaysana in ay markaasi ka qabanayso dhibaatada dadka markaasi qaaradaha afrika ay kaga cararayaan una hayaamayaan dhankaasi wadamada markaasi burwaaqadooda so- sare waa sida markaasi yurub maraykanka ayay markaasi doonayaan asia inay dhinaca kaga gudbaan dhegaystayaal waxaana markaasi sheegaysa in nabsadooda ay heligayaan oo sidoo kale dhibaatada qaaradaha afrikooda wadamadooda afrika ee kaga soo caranaya kuna tilmaamtay qara- wada- sida hay-adda socdaalka adduunka IOMT ay ku sheegaysa in ilaa iyo boqol iyo toban markaasi ka carareen dagaaladii mar dagaalada wadamadooda ka taagan colaadada wadamadooda ka taagan barakaca wadamadooda ka taagan una sii dheer nolosha markaasi saboolnimada ee afrika ee markaasi sii baa sida baaxadda xun usii badanayso una sii socoto iyadoo markaasi waxaan isqabsanaynin ay ku sheegaysaa in ay s- ku- aysan ku eh, si- dabcan ay ku simaarayn karin noloshooda ay sidoo kale raje aysan ka qabin afrika inay kusii noolaadaan bariga iyo dhexe iyo ay markaasi ku dhintaan dad aad u tiro badan oona markaasi ku dhinteen waxaana markaasi b- markabka badbaadada ah ama gargaarka siday ay sheegeen in ay dadkaasi soo badbaadiyey haddii markaasi ay doontaasi cariiri f- dabcan dooni yar oo cariir ah dhammaan dadkaasi lagu wada guray oo markaasi qarka u sareed inay markaasi la dun ama la dhacdo doontaasi waxaana markaasi dhammaan ay wada noqon lahayn kuwada wada dhinteen dhegeystayaal waxaana markaasi sheegaysaa hay-adaha kuwa gargaarka kuwa markaasi u qaabilsan ee badaha markaasi ka howlgalo ee ilaalinaya dadka muhaajiriinta in ay tallaabo xoogan ay ka qaadaan sidoo kale soo samata bixiyaan oo markaasi dib loogu celin karo meelihii markaasi ay ka soo jeedeen ama si- sidoo kale loo sii magangeliya meelaha markaasi ay ku t- ay ha- ku haminayaan sidoo kalena haddii ay u dhow yihiin haddii badda dhexdeeda markaasi lagu qabtana meesha labada dhinac ay kaga joogaanna ay ku adkaanaysa in qaramada midoobay ee ga- go-aan rasmi ay ka gaari karayso dhegeystayaal hay-adda socdaalka adduunka waxay mar- weli dadka uga digaysaa in dhibaatada markaasi ay ka taxadaraan oo sidoo kale nafsadooda aysan ku haligin dhibaatooyinka weliba qaaradaha afrika ee kaga soo caranay ay kaga soo cararayaan kuna sheegtay mid dhibaato nololeed markaasi ay ka haysato saboolnimada ayaa qayb ka ah dhegeystayaal afrika iyo weliba sidii markaasi ee, noocyada kala duwan looga bedeli lahaa sidii wax loogu qaban lahaa afrika saboolnimadana oga bixi lahayd balse waxaa weli markaasi dadka afrikaanka ah ama afrika ku jirta sidii wadankaas wadankooda uga bixi lahayeen wadamo kalena ay u aadi lahaayeen waana wadamada markaasi qaaradaha yurub idaacadda star fm codka gobolka waqooyi bari dhegeysanaysaan dhegeystayaal barnaamijka bakad yuusuf bakad ayna la socodsiinaya waad ku mahadsantihiin dhegeysiga la socodka idaacadda waad ku mahadsantihiin sida quruxda badan aad udhege- u dhegeysanaysaan arrimaha gargaarka biniaadamnimada aan saaka diiradda ku saaran kaga hadlaynay waxbarashada arrimaha markaas etoobiya arrimaha markaas philipiin iyo sidoo kale syria suuriya ama sidoo kale iyo wadanka markaas u dambeeya hadda wad- qaayada waa dabcan hay-adda qaramada midoobe u qaabilsan qo- een, socdaalka adduunka i o m warbixinta u dambeysay afarta boqol ee muhaajiriin ee markabka ba- gargaarka ah soo samata bixiyey ayagoo markaasi sarreyn dooni yar dhegeystayaal barnaamijka anigaa soo saaray waana ku mahadsantahay asxaabta dhegta ii raaracinaysa dhegeysanaysay intaan markaasi soo gabagabayna barnaamijka haddaan soo qabta mid ka mid adeega qaybta barnaamijka ka ah safaricom waxay markaasi kuu keentay fursaddii ugu weyneed abit ee markaasi aysan kusoo mari karin maantaba ka faar- ka faa'iidayso oo markaasi ha- amnigaada markaasi sare u qaad oo gacanta kusoo dhig maanta telefoonka aad ku ha- aad ku haminaysay telefoonka aad markaasi aad ka heli karta shabakada masaco com dukaanka safaricom ee shirkadda safaricom iyo dhammaan dukaamada ee lagu iibiyo telefoonada waa fursaddii abit markaasi ugu weyneed safaricom ee macaamiisheeda markaasi ku siinaysa telefoonada casriga aysan ku dhaafin fursadan dhegeysa telefoonka soo qabso waxaa markaasi ah, wax badan uu kaa caawin karaa oo laka faa'iido fara badan uu kuu keeni karaa dhegeysta tusaale dhegeysa markaad hayso telefoon casri ah oo aad internet aad u isticmaali karayso waxaad aad waxaad markaasi kaga faa'iidaysan kartaa waxyaabo aad u tiro badan sida inaad markaasi ka barato xirfadaha cusub googolka ayaa markaasi kaga baadi kaga baari kartaa wax markaasi kugu cakirmo wax waliba markaasi shaki kaa galo wax waliba aad fahmi weyso waxaad sidoo kale aad- aad adeegsan karaysaa telefoonka u adeegsan kartaa inaad guriga kaga soo shaqayso waxaad sidoo kale u isticmaali kartaa tilmaamaha qaraarada google map waxaa loo yaqaano sawirada markaas aad ku qaadan karto qurux badan sawiro sidoo kale qofka aad uga qaadi karto haddii sawiro markaas aad dhihi jirto ama sawirkaada kaale igaga qaad telefoonkaada qof kale ugu dir imigan adag hal ugu dhokaal ama sawirka telefoonkaada sawir igaga qaad qof kale ugu dir iyo waxaa la midka ah telefoonka maanta ka faa'iidayso halow halow ismaqal ma jiraa haddaba dhamays- dhegeystayaal aan faa'iidaysano shakhsiyaadka markaas iminkan doonayo telefoonkaasi waad haysataa orod gaar dukaanka kugu dhow oo sidoo kale kaga soo qayb qaada telefoon ka soo qaada telefoonkaada haddii iminkan tooshile nicle kabambae kabambe aad isticmaali jirtay iminkan waxaa ku leeyahay labaatan shin oo maalin ayaad ku adeegan kartaa oo markaasi lagaa doonayo isbuucii bishii maalintii aad ku bixin karto dhegeystayaal kelisii markaas ay kaaga baxdo waxaana mi- waxaana mid markaas in gabdhaha sidoo kale ay kaga baran karaan cunada noocyadeeda kala duwan dhegeystayaal tani waxay markaasi hoos imaanaysaa data acquisition dhegeystayaal waana fursada markaasi ay kuu siisay shirkadda isgaarsiinta safaricom in markaasi qofka uu kusii bilaaro sidoo kalena uu kusii dhisi karo waxyaalaha kala duwan uu markaasi kaga baran karo youtube-ka youtube-ka wax badan ayaa kaga fadayn kartaa safaricom ay kuu keentay adigoo qad free lagu siiyey sidoo kalena haddii qadka uu kaaga uu kaa dhamaado waqtiga lagu talgalay uu kaaga dhamaado kuu siin karto mid bilaash ah oo oo kan bilaashka uu kaa dhamaado waxay ku siinaysaa mid markaasi deen ah haddii sidoo kale waxay ku siin kartaa mid markaasi afar iyo labaatankaas aa isticmaali karto qad markaasi tayadiisa aad u wanaagsan tahay qad markaasi aa kaa go-aynin qad youtube-ka xulba markaasi aad kaga faa'iidaysan karto kala jahan qaadi karto dhegeysan kuna xaqiijin karto wax waliba adiga markaasi aad jeceshahay hadday tahay qur-aanka hadday tahay xadiidka hadday tahay wax waliba ha- aad adiga nafsadaada markaasi raalli ay kaga tahay iyo weliba waxyaalaha markaasi iminka gabdhaha ay xiiseeyaan dadka waayeelada sidoo kale meesha ma laga tegin oo waxaa markaas ayagana la leeyahay fursaddan waad haysataan oo waktigii waxyaalihii markaasi gabeeyadii waxyaalihii geeraaradii waxyaalihii markaasi ay jeclaan jireen duqoyda ayaa sidoo kale iminkan kaga faa'iidaysan karaan youtube-ka loo saaraya oo keliya ah duqa haddii markaasi indhaha uu leeyahay okiyaalo weyn baa loo loo gelinaya oo waxaa keliya u dhegeysanaya sidii markaasi dadkii hore iyo waxyaalihii markaasi ku dhaqmi jireen iminkan dunida markaasi isku bedesha youtube-ka waxaasoo dhan markaasi u sahlaya oo keliya waxaan ka leen- oo ku leeyahay duq- duqa telefoonka uge oo markaasi ama hooyada t- telefoonka uge oo kaga jaahil bixi wixii hore ha dhegeystaane oo sidoo kale hala jaanqadaan ayagana markaasi qayb ha kaga noqdaan oo ha ilbaxaan ayaan leeyahay anigana ha dhegeystayaal sidoo kale is- meesha kama marno noocyada markaasi cunno karinta noocyada kala duwan oo markaasi adiga u baahan tahay xitaa maqaaxi waad ka furan karaysaa sida markaasi youtube-ka aad u fiirsanayso u fiirsanayso cunnada qaabka loo kari cilaanka isqurxinta waxaasoo dhan waxaasoo sh- shaqa waay xarqaanka sida markaas wax loo tolo wax loo siimiyo wax waliba gacan markaas aad ku qaban karto oo fudud waxaasoo kale youtube ayaa markaasi kaga filan aad k- yac- yac- kaaga filan oo safaricom meel bay kaa saartay oo waxay ku leedahay hadal dambe yaa lagaa maqlin oo waxaasoo dhan aniga markaas iminkan kaa saacidnay marna ma mashquulaysid marna ma cajisaysid oo marna markaasi gabdhaha sariirta faraha badan saaran waxaan ku leeyahay sheekadaas ka gudub waxaasoo dhan aniga markaasi kaa saacidnay oo kaa dhisnay saaxib waa sidee hawsha waa naga sax oo aniga waxaan ku leeyahay maanta telefoonka soo qabso oo kadibna youtube-ka sii gal oo markaasi data qarac star five four four hash kadibna waxyaalaha markaasi freega ah ee shirkadda ay ku siisay waa inaad markaasi ka qayb qaadataa oo ka faa'iidaysataa oo aad la socotaa waxyaalaha ay markaasi adiga wax kaa bedeli karo oo wax markaasi kaa saacidi kara dhegeysa haddaba maantaba tag dukaanka kugu dhow ee safaricom si aad u hesho telefoon casri ah oo markaasi wax waliba kugu habboon kaa saacidi karo youtube-ka iyo weliba dhegeystayaal telefoonka shirkadda ay ku keentay waxaasoo dhan isku qabso oo hal mar soo qabso oo dunida la jahan qaad waad mahadsantihiin dhegeystayaal mahadsanidin dhammaantiin shukran shakuuran shukran jaziilan meel walbaa joogtaan star f m bar, eh, dabcan barqa wanaagsan baay baay sidaasii nabadgelyo waani maalinta berito waynoo berito hadduu eebaha raalli ka noqdo waan isku xiisi doonaa inkastoo dhegeystayaasha fursadan u siin karin si barnaamijka uga qayb qaataan wakhtiga owgiis wakhtiga ila tega dhegeysto lan ka raaligelinaya dhegeystayaasha meel waliba ay joogaan laakiin berito ayaan sidoo kale wakhti isku heli doonaa oo markaas wada sheekaysan doonaa sidoo kale barnaamijyada fursadaha fara badan u siin doonaa dhegeystayaasha meel waliba ay joogaan inta ka hor waxaa inaga tegaya sidaasi nabadgelyo salaamullaahi calaykum waraxmatuhu tacaala wabarakaatuhu dhegeystayaal nabadgelyo dhammaantiin